dhawaataan dhegeystayaal idaacaddi star f m codka gobolka waqooyi bari aad dhegeysanaysaan dhegeystaas wax wanaagsan arooryo suban kusoo dhawaada xubinta wargeysada waxyaalaha ay qoreen wargeysada kale ah the daily nation the standard oo soo xudhiba idaacadda star f m aad ka dhegeysataan dhegeystayaal wargeysada waxaa si toos ah alaba halkan niga soo jeediyaan ama soo kala jeediyaan muscab ismaaciil iyo sidoo kale yuusuf bakad wargeeska hore the standard ee soo qabanaya dhegeystayaal saaka waxyaalaha kala duwan uu qoraya bal marka hore aan ku hormar halkan wuxuu qorayaa dhegeystayaal biilka imikan markaasi dowladda ay wadato oo markaasi dhinacyada imikan ay ku midoobeen waa dhanka madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyo sidoo kale madax xisbiga raila odinga o d m oo markaasi ah dhanka doorashooyinka wargeeska ayaa saaka faahfaahin ka qoray halkan halkan sidoo kale aada maqli doontaan dhegeystayaal dowladda ama sidoo kale madaxtooyada imikan xildhibaanada uga digayso hadallada markaas naceybka ah iyadoo mid ka mid ah dhegeystayaal lasoo xiray waana gabadha markaasi jamtiya ah oo markaasi ka tirsan aqalka baarlamaanka ee east africa ama bariga dhexe dhegeystayaal taasoo maanta markaasi go-aan ka gaarto maxkamadda halkan sidoo kale dhegeystayaal aad maqli doontaan xildhibaanada maanta oo markaasi ku kulmi doonaan madaxtooyada dalka uhuru kenyatta ayaa markaas oo madaxweynaha dalka qaabilay dhegeystayaal arrimahaas ayaa saaka wargeeska ku maqli doontaan iyo sidoo kale musalim mudavadi oo ah ruto iyo xisbiga markaas dhegeystayaal xisbiga markaasi horkacaya musalim mudavadi iyo xisbiga waa a n c iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka xisbigiisa u d a oo markaasi imikan ayagana shaki markaasi soo kala dhexgala sida qaar ay markaasi sheegayaan dhegeystayaal arrimahaasi ayaa markaas wargeyska imika ku horumaraya waqtigan weynahayaa muscab ayaa markaas wargeyska kale the daily nation isagana dulmari doonaa dhegeystayaal wargeyska wuxuu halkan faahin faahfaahin markaasi buuxda ka qorayaa sharci markaasi ay ku sheegeen waa sharci xumo ayay ku tilmaameen sida wargeeska boggiisa lixaasaaka farweyne ciwaan uu kaga soo qoray sidoo kalena ay kusoo qoreen madaxda sida madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto musalim mudavadi sidoo kale aadan barre ducaale juneed maxamed iyo john badi iyo sidoo kale raila odinga oo markaasi ku saabsan xisbiyada markaas ama xisbiga markaasi baarlamaanka ee kala duwan ee ku aadan dhanka doorashooyinka waxaana markaasi imikan ay leeyihiin waxaa markaasi kasoo horjeednaa arrimaha markaasi qaraar ay ku aadan waa dhinacyada markaasi kala duwan waana waana madaxweyne ku-xigeenka xulafadiisa iyo sidoo kale madaxa xisbiga o d m raila odinga xulafadiisa waxay sheegaya markaas inaan kasoo horjeedno arrinta markaasi sharciga ee markaas meel oga dhacayso ee state sponsord ay leeyihiin waa dhan markaasi madaxtooyada ka socoto ay markaasi ka cusanayan kuna doonayaan in manual voter identification ee guddiga doorashooyinka xududaha i b c ay ku qabato dhegeystayaal sidii waayadii hore ee markaasi loo isticmaali jiray ama sidoo kale codbixinta loo ridan jiray dhegeystayaal oo sida imikan digitaalkii muddooyinka u dambeysay sida labada kun saddex iyo tobankii labada kun dhegeystayaal iyo toddoba iyo tobankii imikan waxay rabaan in laga gudbo oo leeyihiin waa sidii waagii hore in markaasi loogu noqdo oo dadka markaasi gacanta lagu xisaabin jiray kadibna markaasi feelalka iyo waxyaalihii markaasi tarooyinkii loo soo gudbin jiray xarunta dhexe ee bomas halkaasoo lagu xisaabin jiray laakiin taasi iminkan waxay leeyihiin waan kasoo horjeednaa sida halka madaxweyne ku-xigeenka wuxuu leeyahay waa wax markaasi aan dhici jirin sidoo kalena laga soo gudba dhammaaday oo doorashada markaasi sharcigeeda amendmentka ee markaasi iskuday lagu doonayo taas oo markaasi meel kaga dhacayso xorriyadda iyo weliba dooqa markaasi qofka isagoo sheegay in taasi ay tahay mid markaasi qofka uu ku qaadan karin dimuqraadiyadda tani wuxuu leeyahay waa mid markaasi macla ah ama lamac ah ama sidoo kale dhinac la ah dadka markaasi guuldarareystay iyo sidoo kale shayaadiinta ayuu leeyahay sida markaasi madaxweyne ku-xigeenka william ruto uu ku qoray halkan wuxuu leeyahay junaad maxamed we are going to opos dabcan waa mid aan kasoo horjeesan doono biilkan as odm haddii odm aan nahay waa tid markaasi official position haddii markaasi qeybta markaasi mucaaradnimada qeyb markaasi nagu hogaamin karayso dhegeysta ama ku hogaamin karto wadanka dabcan waxau leeyahay waan kasoo horjeednaa tan in markaasi dib loogu noqdo wadanka qaabihii hore laga soo gudbay taasoo murar fara badan markaasi ka dhisa doorashooyinka wadanka ka dhacay labada kun todobadii labada kun sideedii laay dad aada u tiro badan ay ku dhinteen taasoo marka dambe xal loo helay in la helo dhegeystayaal hadnaa markaasi dadka ay ku qanacsanaan karaan qaab digital ah kan markaas codkiisa ritay ama ka ritay mandera si toos ah guddiga doorashooyinka xududaha i b c screenkooda ay kala socon karaan ayna ogaan karaan qofka inuu markaas codeeya dhegeysa sida wargeyska saaka bogiisa lixaad uu ku qorayo taasoo markaas muran fara badan maxkamadda waa raalli ahda waa baarlamaanka dalka ay doonayeen qaar ka mid ah xildhibaanada inay gudbiyaan taasoo laakiin waxay leeyihiin mid soconaysa ma ahan dhegeystayaal wargeyska sidoo kale halkan waxaa markaas looga degayaa xildhibaanada iyo weliba siyaasiyiinta waktiga doorashada waa dabcan waa warbixin markaasi kasoo baxday madaxtooyada kadib markii maxkamada baringo ku taalla ay markaas looga digay xirdajiyaasha dalka inay markaasi ku kacaan arrin markaasi fadeexad ah arrin markaasi xun arrin markaasi kicin ah arrin markaasi dhibaato ku keeni karto dadka shacabka waktigan doorashada kala guurka lagu jira dhegeystayaal mid kamid ah bariga dhexe waa bariga east africa dhegeystayaal ee baarlamaanka ka tirsan gabadhaas oo markaas loogu magacaabo florence florence gemetia oo markaasi markaasi kasoo hormoqotay kabarnet locot taasoo lagu haystay inay markaasi bishii hore kicin ay qabatay laakiin maanta ay maxkamadda markaasi go-aanka ka gaari doontaa in shan maalmood lagu seexayi doono ama sidoo kale in ay maanta markaasi go-aan laga gaari doono dhegeystayaal waxaana markaasi looga digaya booliista inay sidoo kale cid weliba dhibaato markaasi wadanka kicin horin ka keento inay si deg deg markaasi kusoo qabtaan iyadoo markaasi laga codsanaya dadka fiidiyoyada in laga duubo xildhibaanada waqtiyada markaas ololaha siyaasadda iyadoo markaasi good communication authority of kenya kuwa c a k oo markaasi waa wadanka in markaasi ay doonayaan inay si baaritaano ah ku sameeyaan wax waliba oo markaasi fadeexada ah dhibaato ah markaasi xildhibaanada siyaasiyiinta ay ku kacayaan markaasi dhammaan looga digay ay dhegeystan sida wargeyska saaka boggiisa uu ku qoraya bogga toddobaad wargeyska sidoo kale bogga toddobaad wuxuu halkan qoraya madaxweyne uhuru kenyatta ee markaasi maanta doonaya dabcan inuu la kulmo xildhibaanada markaasi ka tirsan xisbiga jubilee madaxweynaha markaasi waa oo horkacayo iskugu yaray xisbi markaasi xisbigiisa jubilee heer qaran oo markaasi national delegate convention oo markaasi dabcan bishan markaasi dhici doonto aynu ku guda jirno februaayo taasoo markaasi sharciga ay doonayaan inay markaas waxaan ahaan ka bedelaan sida astaanta iyo weliba calanka markaasi xisbiga xakumul jubilee dhegeystayaal waana sida markaas wargeyska uu qoray waxaa dhammaan xildhibaanada ka taabacsan sidoo kalena taageersan waa xildhibaanada markaasi ka tirsan xisbiga jubilee markaas madaxtooyada maanta loogu yeeray in halkaasi ka wada kulmaan iyadoo warqadaasi ay soo martay xogayaha guud ee xisbiga jumhuuriya sidoo kalena loo mariyey madaxa aqlibiyadda baarlamaanka dalka waa madaxa aqlibiyadda baarlamaanka amis kimunya oo markaasi warqada markaasi dabcan lagu qaabilayay sidii markaasi u gaarto dhammaan xildhibaanada ee madaxweynaha xisbiga jubilee ka tirsan dhegeystayaal kulankaasi ayaa qabsoomi doonaa maanta saddexda ama saddex saac markay tahay ama sagaalka subaxnimo dhegeystayaal halkaasuu kulan markaasi ka dhici doono dhegeystayaal sida laga socogtay warqadaasi ee ku xusneyd rafael tuju waxaa markaasi national delegate conference commission oo markaas eegi doonaan hanaanka wadanka dabcan siyaasadda iyo xisbiga markaas lagu sii wadi doono dhegeystayaal waxaana markaas isla eegi doonaan qaabka iskuna nashqadeyn doono sidoo kale loogu gudbi doono in xisbiga uu markaasi helo waa xisbiga talada xisbiga jubilee astaantiisa calaamadiisa markaas laga bedelo dhegeystayaal sida wargeyska saaka markaas bogiisa toddobaad uu ku qorayo dhegeystayaal wargeyska dhegeystayaal iminka waxaa markaas la sheegayaa xulafada markaasi madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyo sidoo kale madaxyada xisbiga a n c ayaa markaas iyagana iminkan qaar markaasi shakiye markaasi kala duwanasi qabaan cidda markaasi la doonaya inay kala xukunto kwanza kenya ama cidda markaasi hogaankeeda qaban doonto dhegeystayaal kwanza kenya leaders oo markaasi dowladda u sheegay in markaasi ay si cadaalad ah markaasi ay ku qaataan kuna xushaan qofka shaksiga ah iyo weliba hogaaminta dhegeystayaal maray ku sugnaayeen county kajado oo shalay hogaamiyaasha ayaa markaasi ka codsay dowladda in ay xaqiijiyaan qaabka markaasi dowladda ay ula ciyaareyso hanaanka cambaynka oo sidoo kale faragelin xooganaysan ama faragelin xoogan ay ka daayaan sidoo kale kala baxaan laakiin taasi waxaa haddana hoosmaanaysa dhegeystayaal in markaasi shaki kala duwan iska qabaan dhinacada markaasi ee doonaya in iminkan ay isla shaqeeyaan kenya kwanza alliance ee loo yaqaano ee madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto muslim mudhaver iyo sidoo kale moses watengula sida markaasi wargeyska uu qoraya dhegeystayaal kulanka markaas wargeyska uu halkan faahfaahin oga bixinaya ayaa ah cidda markaasi iyo weliba hanaanka heshiiska ee kala duwan markaas la doonayo in iminkan lagu kala gaaro dhegeystayaal si markaas loo helo shaksiga iminkan lagu xisaabtami karo ama sidoo kale isku wada raaci karo hadday tahay musalem mudhaver iyo hadday tahay madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto laakiin taasi iminkan waxay sheegeen in waqtiga laga gaari doono oo aan go-aan markaas laga gaari doono ilaa waqtigeeda sida ayagay sheegteen waxayna sheegeen in kulan xoogan oo markaas laiskugu imaan doono dhinacyada kala duwan ay qabsan doonaan sidoo kalena kenyaanka ugu dhicin doonaan ma u sheegi doonaan dhegeystayaal waxaa dhegeysa wargeyska sidoo kale halkuu qoraya madaxweyne ku-xigeenka dalka oo markaas u dhacdo dhankaasi dubai halka la leeyahay moses watengula iyo sidoo kale muselia mudavadi ayaa sii wadi doona masii hogaamin doonaan kwanza kenya kuwaasoo markaasi lagu dhaafay oo markaas ololaha siyaasadda kambeynka in markaas ay sii wadaan si ay howlaha kala duwan ay usii socdaan oose markaasi carabkooda uu usii qoyeynaado ilaa uu ka maqnaado ama uu ka maqnaanayo madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto wargeeskuu leeyahay mala doonaya in carabka uu qalalo haddii markaas madaxweyne ku-xigeenka safar uu aado dhankaasi dubai ayuu aadaya dhegeystayaal in muddo ah oo markaas wadanka safar uu kaga bixin u dambeysay wadanka uganda oo markaas xiraad isaga kasoo gaartay laakiin marka dambena uu baxayay dhegeystayaal arrimahaasi ayaa hadda wargeeska wuxuu qorayaa bal hogaanka iyo markaas musale mudavadi intuu madaxweynaha maqan yahay oo madaxweyne ku-xigeenka ololihiisa siyaasadda intuu ka maqan yahay oo dhanka iyo dubai uu ku maqan yahay isku taga imaaraadka carabta waa sidee hanaanka istraatiijiga markaas doonayaan inay la imaadaan iyadoo markaas olihii weyne ay ku bilaabeenba dhankaas iyo bisil dhegeystayaal ee countiga kajiyaadho oo dhegeysta sida wargeeska saaka uu qorayo dhegeystayaal oo hataa wargeeska halkaasaan ku dhaafo dhegeystayaal wargeeska intaanan soo gabagabenin gabanarayaasha ayaa iminkan waxaa markaasi ka tegayaan xaasaskooda juliane iyo sidoo kale lian lilian lilian waxay markaasi ahayd dhegeystayaal haweenida markaasi u dhexi jirtay gavanaha countiga machacos abred mutua laakiin shan bilood ka hore ayay kala tegeen waxaan markaasi saaxiib iminka lala yeelatay waana gabadhii hore markaas lilian oo markaasi xiriirkooda shalay si qarsoodiyaha ku dhacay oo meel qaad markaasi private ceremony uu ka dhaca laleeyahay waxaana markaasi gabadhan ay kala tegeen horaan gabanaha countiga mombasa waa gabana mombasa waa raali hadda waa gabanaha countiga machacos abred mutua halkaas oo sheegtay in ay markaas ay ku kala dhamaatay xiriirkooda waxna markii dambe la biirtay ama la isbahaysi la samaysatay nin markaasi musician ama nin markaasi heesa ah juliani loo yaqaano kuwaasoo shalay markaasi xiriirkooda iyo waliba ay markaas arooskooda si qarsooniya meel goob private ah uu ka dhaca laleeyahay sida markaas wargeeska bogiisa saddexaad uu qorayo waxaan markaasi kasoo dhegeystayaal wargeysada shalay ee aada u hadalhayeen islam gabanaha countiga mombasa ali xasan joho oo gabadhiisa markaasi sheegtay waa madina giovanni vazini dabcan gabadhaasi waa gabar talyaani ah dhegeystayaal aabaheed waa talyaani la soco hooyadeedna waa soomaali haddaad ogeen madina giovanni waa gabadha xaaska markaasi gabanaha countiga mombasa waxay sheegtay inay markaasi aysan kusii qanacsaneen la joogista gabanaha countiga mombasa kana dalbanayso iyadoo markaasi maxkamadda u qabatay afar iyo toban maalmood inuu si deg deg ah uga soo jawaabo gabadhan lagu magacaabo madina giovanni vazini dhegeystayaal ogow sidaan kuu sheegay muscawow gabadhaasi aabaheed waa talyaani halka hooyadana ay tahay soomaali subax wanaagsan dhammaantiin muscab ayaa wargeeska kale ku wareejinaya dhegeystayaal dadeni nation haye muscab
subax wanaagsan dhegeystayaal idinkuna iminka waxaanu eegi doonaa dabcan weli waxaa moodaa in wakhtiga uu inagu yeeryahay wargeyska daily nation iyo waxyaabaha ugu waaweynee subaxan uu daabacayo dabcan bogga ugu hore waxa uu soo qaatay sawirka labada nin ee isku haya doorashada madaxtinimo ee soo socota warayla odinga iyo william ruuto oo hal dhinac kasoo wada jeeda gacmahoodana ku taagaya ama u jeediya dhanka madaxweyne uhuru kenyatta oo isna sawirkiisa halkaasi geeska kale lagu dhejiyay ama la fadhiisiiyey waxaana leeyahay rayla iyo ruuto oo markii ugu horreysay si wada jir ah meel uga soo wada jeestay sharci ku saabsan arrimaha doorashooyinka iyo codaynta bal aanu aadna bogga afaraad ee wargeeska aanu eegno sharcigaasi waxa uu yahay iyo qaabka ay uga soo horjeesteen wargeesku waxa uu leeyahay madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto iyo madaxa xisbiga odm rayla odinga ayaa waxa ay si aada markaasi u cambaareynayaan ayaa leeyahay waa sharciga wax ka beddelka iminka lasoo horkeenay aqalka baarlamaanka kaasi oo ku saabsan in oo ku saabsan arrimaha codaynta doorashooyinka iyo sidoo kale qaabkii natiijooyinka loo wadaagi lahaa amaba qaabkii natiijooyinka loo shaacin lahaa ayaa leeyahay xisbiga odium ee raila odinga ayaa waxaa leeyahay shalay waxa uu isagu ee sheegay in arrintaasi lasoo jeediyey wax kabeddelka sharcigaasi ay suurtagal tahay inay meelka dhac amaba carqaladeyn u keento arrimaha doorashooyinka halka madaxweyne ku-xigeenkana uu kal hore sheegayba in sharcigaasi uu noqonayo mid la doonayo in wax isdabamarin loogu sameeyo arrimaha doorashooyinka soo socda dabcan sharcigan amaba soo jeedintan ama wax kabeddelka ayaa ah sidaan mar hore soo sheegnay in qaabkii hore ee loo yaqaano manualka dib loogu laabto oo digitaalka laga gudbo oo codaynta dhankaasi iyo online-ka aan rahday codaynta amaba codbixiyaasha ama codbixintu aan markaasi si manuala loo qaadin kuuraha gacan wixii dhahay lagu xisaabo gacanna lagu keeno xarunta bomas dhegeystayaal halkii kol hore ay ahaan jirtay in markaasi dhanka online-ka ah lagu codeeyo waxaan leeyahay iminka labada dhinac way ka soo jeedaan oo dhanka madaxweyne uhuru kenyatta keliya ayaa garwadeenka raila iyo rutona markii ugu horreysay eegay si wada jira uga soo horjeesteen sharcigaasi ee wargeysku maanta uu qoraya sidoo kale waxaa meesha ama sharciga uu dhigayaa in warbaahinta ay si toosa usoo tabin karin goobaha ay codeyntu ka socoto ayaa la leeyahay dhegeystayaal sidoo kale wargeysku qoraya isla siyaasadda ayaanu ku guda jirnaa waxaa leeyahay iminka madmadow kale ayaa ka dhex jira xisbiga kenya kwanza ay ku midoobeen u d a uu hogaamiyo ruto mudhaafadi xisbiga cnc iyo comfort kenya ee mesosotangula waxaana leeyahay iminka magacaasi kenya kwanza waxaa keenay ama soo robosgareeyey musalia mudhavadi iminkana kooxdiisu waxa ay halkaasi ka dhex wadaan ololo lagu doonayo in musalia mudhavadi uu noqdo cidda ugu tartamaysa xilka madaxweynenimo oo william ruto dhinac layska dhigo halka kooxda william rutona sidaasi si la mid a ay leeyihiin anagu biyo kama dhibcaan ayaanu nahnaa waxaa la leeyahay kol hore inta ay ka bixin oka ay labadani siyaasi ee lagu kala magacaabo moses wetangul ee weliba musaale mudaveri waxay la yimaadeen magacan kenya kwanza halkaasi oo ay ogol lahaayeen in maadaama one kenya alliance isagana uu la yimaaday in magacaasi uu keenay kalonzo mushoka iyagana midkaasi kenya kwanza ay la yimaadeen kadibna ay keeneen dhankaasi iyo u d a markaay ku biireen iminkana waxaa leeyahay waxaa leeyihiin ayay shafka u tumanayaan ama u shaf garaacanayaan annagu ayaa keenay magacaasi waana in xilka madaxweynenima aanu u tartanno sida wargeyska uu qoray xisbiga jubli oo maalinkii shalay aheed yeeshay kulan kaasi oo sidoo kale uu qeyb ka ahaa madaxweyne uhuru kenyatta ayaa laleeyahay xildhibaanada ayaa aqalka madaxtooyada state house waxa ay ku kulmeen halkaasi waxaana iminka laisku raacay in taarikhda marka ay tahay shan iyo labaatanka iyo lix iyo labaatanka bishan shirweynaha waa dhankaasi iyo fuudda xisbigaasi ayaa la qaban doonaa xarunta k i c c ayaana lagu qaban doonaa ayaa laleeyahay wargeesku waxaa intaasi uu ku darayaa in maalintaasi uu xisbigu ku dhawaaqi doono in si buuxda uu u garab taagan yahay una taageerayo madaxa xisbiga odium raila odinga uuna doonayo inuu u xisho xilka madaxweynenimo ayuu wargeesku qorayaa dhegeystayaal waa xisbigaasi jubli oo maalinka shan iyo labaatanka iyo lix iyo labaatanka bishan yeelan doono shirweynaha qaran oo waxa uuna leeyahay waxaa lagu shaacin doonaa inay taageerayaan raila odinga waxaan kusii soconaynaa wargeeska dhegeystayaal waxaa laleeyahay dowladda ayoo qorsheynayso in arrimaha barnaamijyada lacagaha markaasi hal waax laisugu geeyo waxaa laleeyahay barnaamijyada lacagaha lagu siiyo dadka da-da ah dadka waayeelada ah dadka iyagu agoommada ah dadka lixda lixaad aan u dhammaystirneen iyo sidoo kale si guud shan kooxood oo la siiyo lacagahaasi ama lagu taakuleeyo oo dowladday siiso waxaa leeyahay shantaasi barnaamijba hal waax ayaa laisugu geen doonaa waaxdaasi oo ah department for arid and semi arid lands ayaa leeyahay waa waaxda dhankaasi iyo arrimaha ama dhulka qalalan ee arid iyo semi arid loo yaqaano si guud waa dhankaasi iyo goobaha ama goboladu qalalan loo yaqaano ee dalka ay ka mid yihiin gobolada waqooyi ee dalka waxaan leeyahay iminka wasiirka wasaaradda maaliyadda waxaa uu qorsheynayaa in lacagahaasi iyo barnaamijyada shanta shantaasi dad ama shantaasi shakhsiyaad aanu sheegnay hal goob laisugu geen doono si lacagahooda bilaha ah ee dowladdu ay siiso ee halkaasi oga helaan ayuu wargeysku qorayaa dabcan qodobo kaleoo aad u xiiso badan aad u tiro badan aad u waaweynayu wargeysku sidoo kale qoraya walow aanu ka gaari doonin inaan dhammaantood wada marno waxaa leeyahay wargeysku sidoo kale waxa uu leeyahay bogga shan iyo tobanaad waxa uu ku qorayaa ama wuxuu soo qaatay sawirka oday haysta saddex kun saddexdaasi kun xarun bangi ayuu kala soo baxay ayaa leeyahay balse lacagtaasi waa feg waa been abuur waxaa leeyahay gobolka bartamaha dalka iminka si aad ah ayaa isha loogu hayaa maadaama laga bilaabay goobahaasi ay ka dhaqan waxaa leeyahay goobahaasi ama gobolkaasi waxaa ka jira lacago been abuura oo iyagu ee sakuleed garaynaya ee dowladuna waxaa leeyahay iminka ayay usoo jeedsanaysaa nin ayay sheegayaan kow iyo toddobaatan sano jir a lagu magacaabo gitaw ninkan ayaa isagu ka mid ah dadka ku galay dabinkaasi ayaa leeyahay oo saddex kun uu kala soo baxay oo dowladdu ay siisay lacagaha dadka da-da la siiya ay yihiin ayaa waxay ku noqdeen fek ayuu leeyahy wargeyska warbixintiisa uu ka sheekeynaya dabcan waxaan leeyahay si guud waxaa jira lacagahaasi been abuurka ah waana in laga digtoonaado ayaa leeyahay b alat ayaa leeyahay dhegeystayaal idinkuna waa inaad ka jirtaan oo lacagahaasi iisan si sahlan ku qaadanin qodobka ugu dambe ayaan soo qaadanayaa waxaay ku saabsan tahay kenya iyo waxaa leeyahay hay-adda dhankaasi iyo caafimaadka adduunka w h o oo isku khilaafay in dalkani uu soo gaaray waxaa loo yaqaano omicron subvirant b a o waa dhankaasi iyo xanuunka covid n ama coronavirus ee dhankaasi waxaa leeyahay nooca omicron subvirant b a o ayaa dalkani soo gaaray iyo waxaa sidaasi yiri waaxda ama hay-adda caafimaadka adduunka w h o ee dhanka iyo laanta dalkani kenya u qaabilsan balse dowladda ayaa waxaa leeyahay si gaara wasaaradda caafimaadka iska fogeysay arrintaasi oo waxaa maalinkii shalay aheyd ay sheegeen in arrintaasi aysan jirin oo dalka uusan soo gaarin xanuunkaasi ee waa omicron subvirant b a dot two dhegeystayaal ayay leeyihiin dowladda iyaguna sidaasi ayay markaasi isku khilaafeen iyada iyo waaxda ama hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o sida wargeeska daily nation uu subaxani qorayo waxyaabaha ugu waaweyn ay ahaayeen dhegeystayaal ee subaxani daabacayeen wargeysyada daily nation iyo the standard waan ka gudbaynaa qeyba ugu dambe ee saaxiibadan fursadda u siino ayaan u gudagelaynaa si inala wadaagaan jawiga caawabariga subaxani goobtay ku sugan yihiin iyo sida looga waabiristay eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber iyo eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan saaxiibada wicitaanada si yuusuf hagaag dhegeystaha ugu hore الو السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma
مصحف يوسف كتو ان سلامة يا جماعة وانا سمعي انا شوي jimca lamidaha miisha kusoo dhaweynaa ka waran goobta ku sugan tahay
ما شاء الله صوت حقا وصل لها هذا الهن كتو جيجا وتجيها haye
جناحتي رينك الحمد لله طبعا ابي دقي سبحان الله صحة عن
waana وانا wanaagsan waa mahadsan tahay dhegeystaha kale hallo Hello, Yusuf. Assalamu alaikum.
wacalaykum asalaam waraxma
Wa'alaykum assalam. Salaam kaagaan xariisay.
masalaan nooga waran aadan
Salaam masalana alhamdulillah rabbil alamin. Tasasha daqaqa.
haye
Barashay wala dareere alhamdulillah rabbil alamin. Wala afsanay.
Mm.
Ilaahay noo baan ka sheegada.
waan garto waa mahadsan tahay saaxib
Alhamdulillah. Ay, waan salaamna.
waa mahadsan tahay dhegeystaha kale star fm Hello, hallo assalamu alaikum.
wacalaykum asalaam waraxma
Maxamed Tawane Gaarisa Likabure saaxib.
soo dhowow maxamed gaarisa inooga waran subaxan Likabure jawigu degan yahay caafimaadka sidoo kale alxamdulilah.
haye
Marka waxaan leeyahay Burra Isti Jimcaha Elin waxaan naato.
mhm Boola Raxma sidoo kale adna waan ku salaamay bakad eh, Jimcaha waa caamka oo wanaagsan ayaan leeyahay dhegeystayaasha oo dhammaan.
waa mahadsan tahay xigaha si hallo star fm Assalamu alaikum.
wacalaykum asalaam waraxma
Waan ku salaamay radio Balambala.
waa kusoo dhaweynayaa balanbala ee subaxan
Alhamdulillah caafimaadka. Waa nabad baa lagu wanaagsan.
haye
Alhamdulillah waxaan hayna ma jirto nabad.
waa gartay allah idin siyaadiyo
Qabrin.
hallo star f m الو السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma
وانا سلامي مصحف يا مارت يوسف بني سوي دقيقتك ده ما في وانا اسمع بس حق حق بير waxaana wanaagsan bashkaas u dhow
الحمد لله انا قاعد بلوس عن تاك الجو قاعد بمعايا ارك وضروره ما قرأت waa gartay ما قعد قاعد مالها الحمد لله قاعد بلوس يعني هي ما عرفت كان عسي واحد وهلك الالي يا ما عرفت ركعتي مرت عليها ان شاء الله الله رب نفسي يا ما عرفت امان mhm aad baa mahadsan tahay مرت قاعد انا بدك
dhegeystaha xiga si hallo star f m
السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma
الحمد لله ولو نبض بان ku barin magacaaga iyo halkaad joogto waxaa la dhahaa muuse caddo waxaan joogaa baadiyaha balanbala waa gartay sidee kuwaa bariisateen subaxan xaalaha ka waran
alxamdulilah abu waa la fiicay alxamdulilah gala nabad buu ku dareeray lowa nabad bay ku dareertay Aniga ha haddaan dareerinahay alxamdulilah nabad baan ku barin allah idin siyaadiyo insha allah xigaha si hallo star f m
walaal salaam calayk wacalaykum asalaam waraxma
abuwa kaasoo ah sarmaadasa haye taanarifa inaga waran abu
alxamdulilah haye kuwa baris waa garta
degay waa degay alxamdulilah waxbarashadoo la aaday Mhm.
jamaada ku waano jimca la mida saaxib hallo star f m الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu
الحمد لله waa maxamed yaar dhun salaa magare hay intee joogta maxamed
dhun salaa haye halkaas sidee lagu yahay
alxamdulilah waan iska fiicanahay wax dhibaataa mana boostaan goynaa magare haye
nabad baa lagu soo kakacay sidii ilaahay laga reebo mhm
rawaaqadaas ka taaskan waa garta alla idin siyaadiyo muslimiinta inta dhimatayna allah u raxmado inta noolna caafimaad allah siiyo magare waa garta
inta maxaa la dhihi jiray inta dhimatayna allah u raxmado inta noolna ilaahay caafimaad ha siiyo.
aad ba waa garta aad baa mahadsanta saaxiib umaro nolol bujaan waan salaamaya waa mahadsan tahay dhegeystaha kale hallo star f m hagaag hal dhegeysta ayaan siinaynaa warka ka hor dhegeystaha ugu dambe yuusuf ee khadkaa ku jira wicitaanka hallo star f m halo halo soo dhowow
salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
walaalkay qaaliga waa sulaymaan tanarifa waa kusoo dhaweynayaa sulaymaan
abow macaana tanarifa hadda dhanka aan ka joogo nabad un baan ku aabarisanay hadda jiiraanka intaan ogyahayna nabad un baa lagu soo kacay haye
saaxiibayaalka meel ay kala jooga ama macal qaraabada kuddi waalidiinta ekoo isku duwan waxaan leeyahay wax wacan oo wanaagsan siciid cabdullaahi waxaan leeyahay wax wacan oo wanaagsan farxiye ayadan waxaan leeyahay wax wacan oo wanaagsan abow macaana hadna suwaxdaa ku wacnaata walaalo waa aan wanaagsan walaal aad baa mahadsan tahay bashkaa dhegeysta ugu dambe ee fursaddaan u siinayo haatan ariva nagala soo xiriiraya dabcan
ahlan wasahlan wmarxaban bikum salaam ullaahi calaykum waraxmatuhi tacaala wbarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysaneysaan dhegeystayaal subax wanaagsan waa maalin jimcaha taarikhdan ay ku beegan tahay afarta bisha labaad ee februaayo sanada labada kun laba iyo labaatanka dhegeystayaal kusoo dhawada barnaamijka hogaanka arrimaha xaaladda dalka dhegeystayaal aan uga hadalno dhegeystayaal haddaba maanta dhegeystayaal barnaamijka waxaa marti inoogu ah maxamed caamir dhegeystayaal ama caamir maxamed dhegeystayaal oo markaasi markaasi ku takhasusay arrimaha canshuuraha iyo weliba la talinta dhanka maamulka dhegeystayaal iyadoo sidoo kale saa kale diiradda ku saari doonaa wadanka hanaanka u degsan iyo weliba waa- waayadii hore waxyaalaha markaasi intuu imaanin dowlad wadaajinta ama devolutionka dhegeystayaal wadanka iminkan hanaanka uu ku shaqeynaya dhegeystayaal waxaana sidoo kale saa kale wax badan ka ogaan doonaa nidaamka dastuuriga ah ee maamulka iyo siyaasadda guud ee wadanka miisaaniyadda b b i da iyo weliba wax kabedelka eh, geedi socodka hanaanka ee wadanka markaasi waafaqsan iyo weliba danaha gobolka waqooyi bari dhegeystayaal inline dhegeystayaal with northern kenya dhegeystayaal ama danaha markaasi waqooyiga kenya ama north eastern dhegeystayaal ayaa wax badan ka- saaka ka ogaan doonaa iyadoo laba qayb aan u kala qaadi doona dhegeystayaal qa- qaybta hore saaka waxa- waxaan ka ogaan doonaa sharciga iyo weliba dastuurka dalka waxa uu ka qabo iyo weliba gobolka waqooyi bari hanaanka canshuuraha hanaanka hanaanka u degsan dhegeystayaal dastuurka dalka maamulka dhegeystayaal iyo weliba waayadii hore waxyaalaha markaasi dadka gobolka ku- ay ku dhaqmi jireen dhegeystayaal arrimahaas ayaa wax badan ka ogaan doonaa haddaba waa sidee waxa markaasi u degsan gobolka waqooyi bari ay u socoto hanaanka hiigsiga fog ee markaasi u raadinayso waxaa markaasi marti inooga ah dhegeystayaal barnaamijka caamir maxamed ama maxamed caamir dhegeystayaal sida u taqaana oo sidoo kale nin markaas aqoon-yahan fahansana waxa weliba sidoo kalena kusoo taqabsay arrimaha canshuurka isbedelka nidaamka dastuuriga ah iyo weliba waxa markaasi siyaasada guud ee wadanka laga doonaya inay markaasi fahmaan dadka gobolka waqooyi bari sida weliba wadanka u socdo arrimahaasi ayaa wax badan dhegeystayaal ka ogaan doontaa dhegeystayaal adigoo sidoo kale indhaha aad kala furi doonto saaka wax badan aad kala ogaan doonto dhegeystayaal ilaa waxaan ognahay gobolka waqooyi bari in muddooyinka u dambeysay dhegeystayaal in imikan ay kala saari layihiin hanaanka hore waagii hore ay ku shaqayn jiray ama sidoo kale waagii hore sida ay ku socotay hadday sidoo kale dowladda dhexe wax usoo mari jireen laakiin imikan dastuurka taasi waa uu bedelay wixii ka dambeeyay labadi kun iyo tobankii waxaana markaasi hanaan la helay dhegeystayaal ee qof waliba nidaamka uu gobol waliba uu ku shaqaysan karo ama sidoo kale county waliba uu ku ku shaqaysan kara dhegeystayaal kaasoo markaasi dadka shacibka ay soo doorteen sidoo kalena lacagahooda ari ayaga markaas gacanta loogu gelinayo ama dad shaqsi markaas ayaga ka dhashay markaas u maamulaya dhegeystayaal laakiin sida markaasi caamir uu ii sheegay waxay ku dambeeyaan sidii waagii hore oo sidoo kale waxba iminkan ay kala ogeen xitaa ma fahamsano dastuurka maanta wadanka markaasi ku dhaqmo iyo raba hogaaminta siyaasadda sida uu gobolka waqooyi bari indhaha markaasi ay uga daboosheen iyo sida markaasi loo marin habaabinayo mar weliba dadka ku dhaqan qobol dadka markaasi ku dhaqan gobolka waqooyi bari iyadoo haddana sanadkan markaasi doorasho loo socdo haddama sidii hore ayaa haddana kusii socotaa toban sana ayaa markaasi dhulka gashay dhegeystayaal ee sanadkan ku jirto labada kun labaiy labaatanka haddaba hannaankaasi maamulkaasi ayaan saaka wax badan ka ogaan doonaa iyadoo dastuurka dalka iyo sidoo kale nidaamka wadanka markaasi u degsan ee gobolka waqooyi bari waxa markaasi laga doonayo marka hore aan ku bilaabo dhegeystayaal caamir oo markaasi stuudiya labaad ku sugan maxamed caamir waan ku salaamayaa saaxiib soo dhowow wax wanaagsan waan dhawahay yuusuf asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Mhm. Eh, caamir eh, bal marka hore bal magacaaga iyo taarikh nololeedka marka hore inoogu bilaabo intaan arrimaha kale aan sii gelin bal horta aan ogaan caamir muxuu yahay halkuu kasoo jeedaa waxbarashada halkay gaarsiisan tahay ilaa waxaan ogahay in halkan ay igu qoran tahay in markaasi qeybta la talinta canshuuraha iyo weliba xisaabaadka markaas aad ugu fiicantay weliba dhanka dastuurka dalka waxyaal badan aad ka og tahay bal marka hore haye magacayda waa camir maxamed cumar oo kasoo jeeda gobolka waqooyi bari Mhm.
mandara county Mhm.
eh, constituency mandara north Mhm.
marka dhulkaasaan kusoo barbaaray Mhm.
iskuol hoose iskuol sare xaggan kasoo akhristay Mhm.
jaamacadda university of nairobi aan ka hagaajiyey undergraduate Mhm.
masters noca strathmore university Mhm.
marka eh, ma- waqtiga ugu dambeeya waxaan la shaqeeyay dowladda Mhm.
muddo hadda saddex sano private consultancy ayaan hagaajiyaa Mhm.
marka qolada la dhaha kenya revenue authority Mhm.
aan muddo dheer lasoo shaqeey Mhm.
marka haddana waxaan hagaajiyaa consultancy oo management iyo iyo iyo co- consultant tax consultancy iyo uh, uh, policy advert, uh, uh, consultancy marka sh- taariikh nololeedkayda oo kooban waa intaas yuusuf
waa tahay dhegeystayaal waa caamir maxamed oo markaasi asaga taarikhdiisa noo- markaasi noo ko- waa- noo soo koobay waa sidaa maqlayseen dhegeystayaal wuxuu kasoo jeedaa eh, dhankaasi waqooyiga ee mandera ee gobolka waqooyi bari waana midda markaasi keentay saaka in wax badan markaasi inoo ifiyo Een, caamir bal marka hore bal nidaamkan dastuuriga ah ee maamulka haddii ay inoogu bilowdo iyo sida gobolka waqooyi bari iyo waayadii hore yuusuf saa ogtahaba wadankan Mhm.
waxaa isku dhisan yahay waxa la dhahaa constitutional framework Aha.
yacni- yacni sharci Aha.
sharcigaas oo muddo dheer soo socday Mhm.
xilli wadanka waxaa soo maray xilli oo guumeystaas joogay Mhm.
ay soomaalida nafteeda ay guumeystigaas ay qe- qeyb ka ahayd oo yacni as influence garaynaya sharciga waqtigeedaas guumeyska dadku kula dhaqanay Mhm.
marka soomaalida nafteeda structure u dhisnay Mhm.
social structure political structure iyo yacni dhaqaalaha Mhm.
systemkii marka adi waa laga soo gudbay Mhm.
waxaa lasoo galay waxa constitutional dispensation oo 1963 Mhm.
in wadankan marka loo ogaada xu- xorriyadnimo Mhm.
oo ismaamulo marka wadanka kun sagaal boqol lixdan iyo saddexdii haa Mhm.
marka structuregi waa la dhisay dowladdi waa la dhisay Mhm.
baarlamaanka yaa la dhisay waqtigeeda waxaa jirtay marka structurega waqtigeeda jiray waxaas ahay structure nidaam laga soo qaatay waqtigeeda britishka Mhm.
yani madaxweynaha wadanka ku bilowday waxaas hay jomo muse jomo kenyatta Mhm.
muse jomo kenyatta marka waxaas hay nin oo prime minister Mhm.
asxaab partiyaalna wadanka waa qabay markaas kadu aa jirtay kanu aa jirtay Mhm.
bicameral system waxaa la dhahaa waqtigeedaas aa lagu waday hanaanka Mhm.
oo sanadka jire oo afartan iyo kow qof oo north eastern nafteeda ay qabtay senator kasoo galaya mandara garissa wajeer Mhm.
waxaa kaloo jiray marka eh, wax professional assemblies la dhaha isdaga dadka yacni inay arrimahooda ka hadli karaan nidaam saasaa jiray aad iyo aad marka eh, p- prime ministerna waa jiray oo nidaamka yacni house of commons house of lord waxaan britishka un laga soo qaatay because kenya still waa commonwealth country Mhm.
marka constitution saasaa wadanka u dhisnahay Sharciga.
waqtiga haa sharci saasaa u dhisnahay waqtiga 1963 Mhm.
marka siyaasada iyo talada waqtiga iyada jirtay Mhm.
iyo shicibka meeshaas ka jooga tacliinta iyo nidaamka iyo dowladnimada Mhm.
oo kenya dhammaaley oo nodistan gooni u ahayn Mhm.
inkastoo ay nodistan waqtiga iyada ugu liidatay Mhm.
oo marka kenyankan ay wax qorayeen wax fahansanaayeen oo nidaamkooda ay xoogaho wax rabeen Mhm.
yacni waqooyi iyada waa iska xoogo waa Way dambaysay.
waa ay dambaysay Mhm.
marka adi dowladda waqtigaas jirtay waxay aragtay inay marka iyada imperial presidency wax la dhahaa in nidaam ay ku wada dowladnimada Mhm.
oon laga daba hadli karin Mhm.
marka waxaa la hagaajiya isla markii amendment badanaa wadanka lagu hagaajiya Mhm.
midda koowaad oo bilaabatay marka waxaa ahayd wadanka in laga qaada marka prime minister oo laga dhiga marka madaxweyne Mhm.
oo imperial president waa Mhm.
awood badan yeelna in loo hagaajiyo Mhm.
wadankana marka republic declaration of republic wadankana in laga dhiga marka repu- yacni Lagu dhawaaqo yacni, caadi.
haa, Mhm.
presidential systemkaasaas ka jira Mhm.
waxaa kaloo marka meesha laga bixiyay wixii senate la dhihi jiray Mhm.
iyada waa la scrub garay Mhm.
waxaa kaloo meesha la bixi marka professional assemblieska meesha waa laga tuuray marka waxaa lasoo reebay waxa la dhahay unicameral system of governance Mhm.
yacni inay sharuucda marka madaxweynaha hoos tagto Mhm.
marka soomaalida waqtigaas iyaguna ay ka maqnaayeen markay dowladda san isu bedeli dadkaa marka waxay ku jireen dagaal iyo isu n p p xisbi la dhaha jiri jira Mhm.
northern province people progressive party Mhm.
partigaas oo marka adiga dadka hogaaminaya u arkayeen waqtigaas inay ka mid noqoni kareen kenya Mhm.
marka wadanka markaasaa isu bedela soomaalida marka waqooyi bari ku nool badi waxaan kama warqabin Mhm.
ilaa kaa laga soo afjaray marka dhibka ka taagnaayay waqooyi Mhm.
oo 1967 arusha declaration Mhm.
oo marka maxmed xaaji ibraahim cagaal Mhm.
iyo mudee jomo kenyatta Mhm.
ay ku heshiiyeen Mhm.
marka hanaanka tobanka 1963 waa madaxweynihii soomaaliya markaa ha- pri- ha- Aha.
1963 prime minister Aha.
1963 dowladnimada la qaatay ilaa ka almost 1970 Aha.
dowladnimada iyo yani sharciga isbedelaya bicameralkan laga tagaa unicameral system la qaadanaa Mm.
madaxweynaha awoodda asyeelanaa xisbiyaasha meesha laga tuuraa Mhm.
waxaan yani xisbi waxaa jira muse oginga asken oo la dhihi jiray k p u kenya peoples union Aha.
oo marka dambena yani meesha laga tu- waxaan dhamaala marka ay dhacayeen marka waqooyi Mhm.
sheekadooda marka waxaa iska sheeka iska gooni oo dhinaciisu taag arrimo hataa waxaa jirta marka iyuka goonisu taag ay raadinahayeen Mhm.
marka constitutionalkaas iyo dowladnimada 63 to 1970 Mhm.
yacni qaybgalkooda aad looma arkayna sax soomaalida yacni Mar- galaangalkooda way ka way ka hooseeyeen aad iyo aad Mhm.
aad aad ay u liiteen Aha.
marka wax kaliya oo nalagu soo daray marka dhaqaalaha annaka traditional Mhm.
economiga iskaga nooleen Mhm.
yacni siyaasadda waxay ahayd siyaasad iska dhaxa oo odayaal iska maamulaan Mhm.
marka eh, dhaqaalihii waa iska traditional conceptaas ku dhisnaay geelaas iyo loodaas iyo erigaas ay iskaga Mhm.
dhisnaayeen marka ummad ilaahay in wax ka suga iska hed Eh, dowladnimo weynna ma jirin waa tahay waxay dhahdeen hadda een, dad eh, duqeey waqtigaa ku salaysnaa a- ari iyo lo iyo marka arrimahaas kaga mashquulsanaa Een, waagaa markaa fiiriso een, maxamed caamirow eh, ilaa iyo hadda eh, bal farqiga u dhexey maxay tahay marka wallaahi hadda sidii wax loo fahmay Aha.
eh, kenya loo looguma muuqdo Mhm.
waqtigaas yacni- yacni gobolka waqooyi bari ugama muuqato sidii ilaa iyo hadda aad iyo Aha.
aad british coloniga markaad jiri yani dadkaas waa dad adiga xoolo dhaqato iska ahay systemba kama warqabin Aha.
waqtiga dambena waa waqtigan ku sheega 1963 to Aha.
1970 declarationka marka la gaaray yacni in lagu heshiiya Mhm.
waqooyi bari Mhm.
oo soomaaliya iyo ka gaareen mudee jomo kenyatta Aha.
xilligaas dowladnimada waa laga maqnaa iyadana Aad.
waqtigaadna dowladnimaa shaqaynaysa waa ten years oo constitution ah shaqa- hama xu- ha xumaada ama ha fiicnaada waxaa Aha.
shaqaynaya constitution Aha.
constitutionka marka lagama muuqanin waxaa loogu muuqday keliya in lagu soo doorto Aha.
in lagu soo doorto mandera m p a kasoo galaya gaarisa m p a kasoo galaya mandera m p waxsaana iska jiri Sax.
laakiin main main streamka In- had- indaa wasaar wasaarad la qaybsana waa lagu siinaa Sax.
laakiin kama dhex muuqanin yacni dhaqdhaqaaqa sharciga wadanka u yaala waqtigaas Aha.
marka waxaasaa jiri Mhm.
waqtiga britishka ka horreyna soomaalida waxay baskaga noolneed waxaan hadda lasoo nooleeyay oo la dhahaya suldaankan Aha.
yacni social iyo yacni bulshada eh, yacni dhaqaalaha iyo siyaasadaba Aha.
waxaa iskaga dhisneed arrin yacni oo odayaal looga hoos taga oo marka een, xitaa ca- cafwan adaa wadataa ee waqtiga waxay leedahay marka xitaa waxay soo jireen suldaadnimadan haddan duqeydan iyo waxaan waagii hore ay soo jireen hadda dib loo soo nooleeya leedahay aad iyo aad marka referendumka la qaaday Mhm.
yacni hataa oo Yani afti.
aftida la qaaday Mhm.
eh, waxaa lagu daray waxaa lagu daray marka lagu darayay dadaa ka xanaaqay oo hataa soddon iyo saddex suldaanaa meesheeda isku casileen Aha.
marka suldaanadan iyo dowl yacni structure social structure ay soomaalila helay suldaannimadan ay marka ay hoosgalaysay Aha.
odayaashaana meesha maamulku xukumay Mhm.
marka waana wax ku salaysnaa yacni dhiigga dadka ay kala qaataan yacni yacni dadka isbooqitaanka waxa la isla bixinaa systemsana u dhisnay soomaalida Aye.
waqtiga iyada Aye.
oo marka yacni ho- waxaan hogaankan iyo arrimahan sharciga waxa ayaga gees bay ka hayaa aad iyo Aha.
aad aad iyo Aha.
aad marka had- hadda ay buu muuqataa weli inay maaragtay Ay weli ay taagan.
ha ha Aha.
waqtigan cusuban oo yacni 2010 dispensationkan Aha.
inay hadda waqooyi markaan tagay muddo adiga december aan xagga joogay Aha.
waxa laga hadlaa Aha.
waa dib u dhac Aha.
yacni system taariikhdan indaas akhrisay waqtiga 1963 systemka jiray oo soomaalida ku noolneed Aha.
iyo systemkan Aha.
waa walaahi idoodba faraq u dhexeeya Aha.
weli hadda sida loo akhristayo waqooyi usoo kacday Aha.
ugama muuqata yacni polisiga iyo frameworka waddanka u dhisan Mhm.
marka waddankana waxaad xasuustaa systemyaal badan ay soo marta taa kenyadan Aha.
northeastana public order badanaa ka dhacday ordinances acta badanaa la maray meeshaas Aha.
screening aa jiri jiray iyo si dadka i d-ga lagu dhibo in la screen garay iyo arrimo badan ay soo martay Sax.
yacni mar close district iska dhi- ah, chief acta waxaa la dhahaa iska jiray special district ah, ordinance acta iska jiray adi yacni wax badan oo dadkan biko waxayna waxaas sharcigaanaas ku lug leeyahay isu taaga lagu dhawaaqay Ad- soomaali ku dhawaaqday aad iyo aad.
marka arrimo badan ay kala kulmeen Mhm.
dowladda Mhm.
xataa sharciga marka in- independent constitutionka Aha.
yacni amendment badana lagu hagaajiyay Aha.
waxa ugu badnayna waxaa waa hadafka siyaasadda waddanka inaan laga hadli karin sharciyaal yacni adkaynaya in la keena Mhm.
iyo eh, siyaasadda Mhm.
iyo securityga ugu badneed Mhm.
marka northeastana security thrustkaasay ka mid ahayd Mhm.
marka 1963 Mhm.
to the year 2000 marka i p p g la keenay inter party parliamentary group Mhm.
yacni amendment badan a lagu hagaajiyay sharciga Mhm.
oo weli hadda hadda northeastern indemnity act waxaa la dhaha jiray stock and produce act dadka xoolooda in layska qabta arrimo badan oo yacni lid ku ah dadka ku nool gobolka Mhm.
ayaa marka iyada dowladda iyada waqtigaas jirtay Mhm.
ay ka shaqaynaysay aad iyo aad.
marka waddanka waxaa soo maray wax dijuure la dhahaa yacni 1982 wey Mhm.
Ah. iyo 1969 marka xisbigii mudee oginga la tuuray k p u Mhm.
waddanka waxaad qaatay marka defacto party system yacni in laga hadli karin waxaan Mhm.
marka dambena waxaaba la abolish garay multipartism Sax.
waxaana multiparty election amendment badana la hagaajiy Mhm.
waqtiga 1982 Aha.
hataa secret ballot laisku doorto Aha.
marka soomaalida waqtigaas waxaan ma fahmaysa Sax.
waqtigaas yacni secret ballotka la tuura ama longa la keenay waxaana la keenay leles Aan is- is- isdabata- isdabistaagi.
istabadistaaga Mhm.
soomaalida marka wax waa loo sheegaa Mhm.
marka aniga waxaan qabaa inaan loo sheegin oo ay akhriyaan oo la fahma Mhm.
because n- waxaa jira nin qoraa ah oo ma- ma- maraykanka oo civil right activist Mhm.
oo la dhaha kwame tore Mhm.
the black power book lah yani yani is- yani awoodda dadka madow Mhm.
marka ninka waxaad leeyahay Mhm.
the job of the conscious is to make the conscious conscious yani ni- shaqada ninka wax bartay oo ilaahay wax fahansiiyey Mhm.
shaqada ugu weyn oo hortaalla waxaa waaya Mhm.
kan walaalkiisa oon waxba fahansaneen Mhm.
inaas wax fahansiiya arrimo saas adduunka ay ka jirtay nin hadda waxaa jirta paulo ferrell dhah oo qoray waxa bidiguji of the oppressed critical bidiguji yacni um- oo brazil ka imaaday oo education in dad lagu bedeli kara ka qoray yacni waxbarasho iyo qofka in yacni ha oo geed walba hoos tagay dadka yacni alfa- alfabetka iyo vowelka Aha.
iyo consonantigan dadka la bara ee guri walba la taga Aad iyo waayaho qofka markaas wax barta Aha.
waa nuur Aad iyo aad.
Ah, ingiriiska saasaas kuma maha Aad yacni iyo aad.
maskax wax fahantay yaa noqonaysaa ay ay noqonay Mhm.
marka hamiga marka ay leedahay duniya iyo akhara iyo qofka noloshiisa ayaa fahma Sax.
ha marka aniga waxaan qabaa inay constitutionkan kenya hadda jira kii horoo jiri kolley ninkaas oo kwame tore waxaa dahay aabahay waa la soo ereersaday waa la waa la waa la waa yacni waa la raacdayn jiray Mhm.
nolol looma ogoleen Mhm.
laakiin aniga waxaan isku dayaa in nolol lii ogolaada marka as isliifahaan ula hadlaya marka addoonsi ha waqtiga iyada wixii ji- ma- maamulka xagga ka jiray aska hadlay Sax.
marka annaka aabbayaashayn shafta aa la dhihi jiray Aha.
awoyaashayna yacni systemba ma ogeen waa waxaan ku sheegaa hadda Sax.
suldaankaas iyo system saasay ku Aad iyo noolaayeen aad.
marka annaka hadda waxaa fiican inaan maamulka waddanka ka jira Aha.
mainstream Aha.
backbonekan aan soo galna Aha.
lafdhabarkan waddanka yacni laga xukumo Aha.
la soo gala Aha.
see lagu soo geli karaa sharciga waddanku yeela in la fahmo waa in la fahmo Ah.
marka een, eh, maxamed amir ah, caamirow eh, waxaa leedahay marka gobolka waqooyi bari eh, totally dhammaan eh, kan gaarisa jooga kan isiola jooga iyo kan markaas marsaabeed iyo kan wajeer iyo kan mandheera joogo Eh, marka ma fahansano dastuurka waxa ku qoran Een, sidoo kalena way iskaga socdaan wallaahi waa loo geeyaa dadkan Aha.
Ah, waxaad arkay dad la leeyahay ay, ah, b- election voter cardka yacni isdiiwaangelinta ha goosteena waa dad wax loo sheegaya yacni qof u tagaa ood leeyahay waxaan gooso saan yeel laakiin qofka maskaxadiisa weli uma bislaanin yacni sharciga yeela dadka marka labaanu kala qaadaya aad iyo aad dad yacni aan akhrisanin Aha.
il- illiteracy levelka northeastern dad fiirisid Aha.
dadka b- weli waay dambeeyaan Sax.
weli waay dambeeyaan Mhm.
inkastoo dowladda hataa nomadic ed- council for nomadic education waxaas arrimo badan oo maaragtay s d g lagu wada dhulka Mhm.
yacni ummaddan saay wax ula qaybsadaan yacni K- kenyada kale Mhm.
laakiin eedda badi waxay fuushaa dadkii wax akhristay Mhm.
yacni waxaan waxaa lagu bedeli karaa social holo kulo dadka in loo dhisa Mhm.
bungaila wananchi waxaan loo hagaajiya yacni isku imaado Ha, laga wada doodo laga wada la doodo, fahmo la Aad iyo fahansiiya aad.
media adinka camal aad ka ciyaartay yacni yacni qaybta ugu weyn doorka aha.
doorka ugu weyn Aha.
oo dadka wax in loo sheega ay tahay Aha.
oo ummadan la in- in la integareeya Aha.
because qofka marka wax la fahansiiya Aha.
noloshiisana waa fahmaa Mhm.
wixii dhib ku ih waxa iyo environmentga jawiga isku nool yaad fahmaa aad iyo aad marka mediada nafteeda inay ka ciyaarta play annaka ummadda akhristay Aha.
si annaka akhristay qaar waa iska waa waa ka aamuseen Aha.
maba laga hadlaba Aha.
weligay ani naftayda kama hadlin weligay meel siyaasad ma tegin Aha.
marka maalin dhoweetaan tagay markaasaa wixii laga hadlay aan aad ula yaabay yacni waxa kenya maanta ay ogoshahay iyo meeshaan ana ka joogno ahaa dadka wadana marka waa dad hadda akhris Mhm.
yacni dhalinyaro akhrisatay Aha.
marka taasna waxay soo xususay in waxaa jiray ma- ingiriis oo imlaaq weyn oo xagga sugaantay Aha.
oo jeffrey chosal Mhm.
waxaa hadda if gold rust what can ion do yacni dahabka Hadduu mero.
dumiril Aad iyo aad.
birta caadiga intay joogtaa aad iyo aad marka wixii aan la yaaba naftayda Ahaa.
Ah, ma- social development economic development perspective of constitutionalism Marka- marka ummadan see lagu gargaaraa annaka meel aan ku tagnaa shaqsi ahaan looga hadlin waxan oo looga hadlaa arrin guud oon kenya wax ula qabsanaa shalay saanaan ahaynay tobanka sano ugu horreysay waddanka waa ka maqnayna digaal iyo rabshaan ku jirnay toban sano waxaan ku jirnay yacni indignity acta digaal iyo waa gala iyo ga- boola ba- kartaasi gub m- malkameri yacni injustice badan oo lagu hataa foundan lagu lagu qoray oo f- lagu qoray oo reportka laga soo saaray yacni t g r c Aha.
through justice and Res- Aha.
Re- Re- through justice and reconciliation Com- commissionka aad iyo aad kiblagada soo saaray Aha.
marka waxaan arkay xogaho ah, sida loo akhristay bedel dhulkuguma jira Mhm.
ha systemka odayaashaaba xogoho yara fiicnaay oo nabad jirtay oo xogoho maarata dadka isu naxariisanaya Aad iyo hadda waxay bu egtahay idoo wax la bartay oo ummadda enlighten noqotay iskuulihii la furay tacliinta diinta tacliinta yani secular educationka wixii ay dhismeen Mhm.
ayaa weli gobolka Mhm.
arrimo qabiil arrimo yacni lid ku ah Mhm.
kenyada kalena anba weligaan ka dabategi karin annaga Mhm.
because kenya waxaan looga dabategi karay twenty ten constitutionka wixii soo bilaaway Mhm.
constitutionkana maxaas keenay waxaan devolution la dhahaa marka aad iyo aad devolution Mhm.
marka wixii weli indaad aragtid devolution toban sano hadda maxay qabatay Aha.
ha dadka maxaa iska bedelay nolosha maxaa iska bedeshay mafahmayta aad iyo aad taasna waxaa ummadda ka hadli kartaa markay fahanta sharciga waayo waxaan governor structuregan dowladda ku dhistay waxaa ku dhisay yani sharciga sharciga marka aad fahantid sharcigaasaas ku xakameyn kartaa ninka yani madaxda ku eh intaadba fahmin yani adiga waxaa iska u- waxa waa yani inaad qofkan adiga axsaan kuu hagaajina marta Sax.
wax saasaa dhulka ka jira yani dadka inaan axsaan loo hagaajinahay Mhm.
oyna ahayn Mhm.
sharciga cusuban arrimo badan ayaa ku horumarinahaya bulshada aad iyo aad qaybteeda duwan Mm.
waa tahay maxamed caamir aad baad umaadsantahay saaxiib warkii ayaa maqli doontaan dhegeysaale sagaalka subaxnee xamdi guray dhegeysa markaan isku soo laaban waxaan maqli doonaa mar bal sidee markaas loo fahansiin karaa dadka qob- gobolka waqooyi bari n f d iyo sidoo kale maamulka in imika laga doonayo in ay wax la qaybsadaan qaabka loo mari karo iyo hanaankaas iyo weliba lacagaha ee gobolka waqooyi bari ku baxdo inay markaasi aad u tiro badan tahay haddaba wax may ka faa'iidaan haddii markaasi maamulka ay ogaan lahaayeen gobolka waqooyi bari inay wax badan ka faa'iidaan maxaa markaasi imikan ay ku tillaabsan lahayeen waa sida gobolada kale ay markaas ula jahan qaadi karaan haddii markaas imikan aysan fahansanayno sida aan maqlayseen dhegeysan maxamed camir wuxuu leeyahay haddii ay fahmi lahayn dastuurka dalka ay imikan markaas hu- eh, dabcan hu- wadanka xukumo dabcan wax badan way qabsan lahayn way fahmi lahayn xitaa tusaale wuxuu usoo qaatay xitaa waxay noqon dad wax loo sheegay leeyahay kaarka codka markaasi adiga qaado qof kale ay kuu sheegay ayuu ku leeyahay laakiin adiga ma fahansanid waxa markaas u qaadanayso iyo waxa markaas u codanayso iyo waxa markaasi aad doonayso inaad kusoo goosato dhegeystayaal arrimahaas ayaan saaka markaas ku gurf- ku gorfayn doonaa dhegeystayaal iyo weliba dhanka markaasi eh, dhanka ammaanka ayaan sidoo kale kaga hadli doonaa dhegeystayaal ee ku saabsan balwaaga sida hadda maqlaysaan hanaankii hore ee shiftada ayaa weli la taagan yahay uu leeyahay oo ah oogii hore waayo dadkii hore markaasi hadda maxaa isbedelay suldaannimada arrimaas an dhegeystayaal barnaamijka saaka ku gorfeynayna dhegeystayaashana waxaan siin doonaa qeybaha dambe haddii ay baharaalka ka noqon dhegeysta bal iminkan aan dib ugu soo laabana barnaamijka hogaanka iyo xaaladaha dalka dhegeystayaal saakaan kaga hadlayno bal intaanan eh, arrimaha kale iyo weliba faahfaahin dheeraad markaasi gobolka waqooyi bari iyo waxyaalaha markaas iminka laga doonayo sidoo loo fahansiin kara dadka sharciga eh, arrimahaasi ayaan ku xujisiinaynaa dhegeystayaal bal laakiin marka hore halkuu soo maray sharciga iyo halka halka iyo hadda halka uu joogo dhegeystayaal caamir bal haddii markaas aan noogu bilowdo bal marka hore sharciga halkuu joogay iyo waxyaala uu soo maray iyo hadda halkuu marayo adoo raalli ah yuusuf waa mahadsan tahay waan ku dhow yahay mar kale marka sharciga marka laga hadla horta wadanka social contract yani marka laiskugu imaaday bilow aadanka inay wax qaybsadaan aad iyo aad waxaa usoo baxda inay ku qaybsadaan yacni si nidaam leh sax oo iska dambayn leh Mhm.
marka dadaana ka qoray waxaas Mhm.
Eh, yacni social contract theories waxa lahaa laga qoray Mhm.
marka adiga s- sharcigii waktiga ka horeeyey british systemkaas haystay wadanka waxaa tahay isticmaarsi Mhm.
isticmaarsiga marka waqtigiisa waa soo dhammaaday wadanka waa ka baxay Mhm.
markaas baxay soomaaliya nafteeda yani waxaas u ballan qaaday ma gooni isu taag miyaas rabtaan ma kenya isku darsamaysaan waxsaan Mhm.
waa sheekada marka waxaa jiri jirta n f d ladhah northern frontier district sax northern frontier district marka waxaa la- ay la soo baxday xubno yacni ku mathala siyaasadda Mhm.
oo yacni northern waxa dawta aan sheegay camal sax northern province people progressive party Mhm.
oo ximin yacni madaxweyne madaxweyne ku-xigaan secretary leh Mhm.
hataa waxay ka qayb galeen yacni lancaster house Mhm.
yacni conference waa ka qayb galeen Mhm.
oo hataa u- hadalla yacni hadda ninka la dhahaa camal cabdirashiid khaliifaas ku hadlay annaka kaa dhuuna ma nihin kaa nuuna ma nihin waxaan nahna dad gooni isu taaga marka adi arrimo badan oo saas oo yacni waktiga glamaga advent of yacni independence yacni arrimo badan marka la, la raadinaya yacni dowladnimada Mhm.
arrimo badan ay waqooyi nafteeda soo martay sax oo yacni talada iyo nolosha iyo sharciga iyo ismaamulka ku dhisan Mhm.
marka dadkii xisbigaas ay la soo baxeen arrintii waa ay suurtagali waysay wax philipis ay tildhaha yacni referendum aa loo qaaday referendumki marka commissiona la geey commission oo commissionka marka recommendation ay soo qoreen recommendationka ay soo qoreen waxay ahayd marka dadkan inay yacni gooni isu maamulaan ama meesha ay ku darsamayeen ha ku dar yacni dad hadda kenya inay ku darsamaan diyaar u ah inay ahayn Mhm.
marka adiga dadkii wixii dowladdii way ka socon weysay because yacni hadda dhul badan oo yacni laama camal leh oo markaas iyadana coastal stripka yacni mombasa omaan laga xukumay hoos imaadaysa ayaa xaggana lagu daray arrimihii marka dadkii eh, waa isu imaadeen wadanka waxaas cala- waxaa marka flag al raise garay waxaa la saaray yacni flag wadanka yacni xurnimada ayaa marka la la asaasiyoo la suri wadanka Sax.
marka soomaalida marka lagalamaba tashanin arrimaha badan yacni public order act badan iyo sharci iyo dowladnimo lagu qabtay qabitaanka soomaalida lagu soo daraya marka kenyana waxaa lug weyn ka geystay cadaanka marka iyada xuurnimada bixi waayaho dhul yacni iska kaafe waxbay ka jirin nolol ay ka jirin cadaankana marka iyada systemkaas wadankan u dhisaya waxaan waa sida haddaan kuu sheegay constitutionka waa constitutionka replica oo britishka laga soo qaatay u eg aas ku dhisay wadanka oo marka prime minister jiray oo xisbiyaal jireen oo baarlamaan jireen waxsan marka asagu naftiisa northeastern ma goyni karin condition marka ninka la dhahay ronald dangala iyo muse oginga yacni waxay voogreeyeen oy ku yacni ku dhaarteen inay northeastern ka bixi karin kenya Mhm.
marka dantaa ku qasabtay waa lagu soo daray marka sha- sha- yacni britishka waktigaasna waxaa lagu dhahay ma- indasgoysin northeastern adinkana limuru iyo meeshan highland settlement waa ka tagayseen marka waxaa soo arkay bedelkii dadkan yacni soomaalidii oo referendumka ku diiday aa wadanka lagu daray inkastoo soomaalida nafteeda ay ku kala ahaayeen qaarna ay lahayeen yacni aan raacna qaarna ay lahayeen aan raacan marka arrimihii sidaan hadda kuu sheegay declarationka yacni arusha declaration isumaadka laiskugu imaaday oo cigaal yacni s y l ka jiri jirta hataa ga- gaarisa xafiisyada waxsaana jiri marka waxaa laiskugu imaaday in marka eh, arusha lagu heshiiyey marka heshiiska kabacdi marka wadanka waxaa isku soo rogay northeastern waxaa la dhaha public order act yacni askar iyo indemnity iyo sh- screening iyo sharciyaal adag wadanka marka waa tin hadda kuu sheegay waxaad soo qaatay marka dhismihii sharcigaa bilowday marka iyo amendment Mhm.
dowladda marka waxay rabta inay gacan xoog leh presidential yani imperial president xoog leh oo askarta yani loo adeegsanayo iyo professional administration lagu qabta marka dadka x- x- asxaabta siyaasada iyo kuwa yani isbedelka wada activism Mhm.
social political activist inay laga hor imaado yacni dowladda lagu haya gacan xoog leh Mhm.
ayaa isku raaceen marka adiga sharcigii dadkina way ka diideen si dad lagu maamuli kara x- yacni talaantooda ahan si wixii waa lagu dhintay waa lagu rafaaday laakiin muddo badan ay soo socotay dejure waa tin hadda ku sheegaya dejure de facto party system wadanka soo maray mar laga hadli karin waxan oo yacni madaxweynaha ay dadka iska dooranayeen daba istaag yacni monolongo iska jirtay wixii marka adiga say usoo dhismaysay sequence ay kusoo socotay marka yacni hab yacni hadraacay lahayd hadraaca saa usoo socotay waxaa la imaaday marka inay wadanka la bedela 1991 marka madaxweynaha yacni section 2a oo 1982 lagu soo introduce garay asxaab siyaasadoo yacni kuloolama siyaasadda inay jiri kareen 1982 waa la keenay ma hataa 1976 waxaa jirta yacni inaa madaxweynaha yacni askaa bixin kara yacni you see badhan ku siin karo isku soo gelin kara xisbiga ama kaasa sharcisaana lasoo maray horta kenya adiga calaa ay xaal waqtiga ugu fiicnayd waa 1991 markii kasarani lagu dhiklay garay xisbi multipartism wadankan inaad qaadan kara xisbiyaal badan marka oo ford kenya ford asili s d p xisbiyaal fara badan d p oo mzee moi kibaki charity ngelo social democratic party waxaan marka ford kenya ama tiba aday sharciyaal saane oo geengaas ku jiro aday waxaa la qaatay marka multipartism laakiin waxaa la dhahaa african president incumbent african president waa influential yacni madaxweynaha ku jiro africa awoodiisa awood yacni hoos loo dhigi kara maaha waqtigeeda ade waa la kala geeyey xisbiyaasha marka xisbiyaasha la kala geyna madaxweynaha soo galay ma tii looguma aamusin marka madaxweynihii pressure alla saaray yacni declaration yacni structural adjustment program waxa la dhahaa adduunka kusoo rogay i m f conditions reform adduunka waxaa dhahay marka in la reform gareeyo waa laazim intaan la reform garaynayn marka granta loonkana laga yacni laguma siinayo laakiin lacagaha deymaha lacagaha deymaha marka wadanka section 1991 section 2 ee waxa la dhahaa repeal garay 1997 marka waa laysoo maaday electionka yaa marka laga sheeganayo marka baarlamaanka iyo xisbiyaasha waqtigaas jirtay waxay isku afgarteen inay keenaan waxa la dhahaa i b b g interparty parliamentary groups marka midaadna waxay aada uga hadlaysay election justiceka yacni horta representation waxaa ka horeeya in lagu soo doorto you see dadka waxaad mathali kartaa waa in lagu soo doorto isdoorataankii marka ayayba ka jirtaa dhib yacni midka madaxweynaha la wadana waa la soo gelinaa midka madaxweynaha ka hor imaasanna waa la tuura marka dadka cod fuul leh oo dantooda iyo arrimahooda ay ku mariyaan ama ku sheegtaan ma leheen 1997 kasoo tag marka 2000 commission for constitutional review waxa la dhahaa yash balqaayin in la dhaha loo doortay marka madaxweynahana kolley dan gooniyaas ka lahay markaasna mzee moy waqtigiisa waa dhammaanaya marka waa laisku fahmi waaye waa tii bomas draft waco draft waxaan loo kala babaxay adiga say u soo socotay waxaa laiskugu imaaday harmonize draftigi dhaar marka la maray k maxaana ku qasbay in sharciga cusuban la qaata waxaa qasbay digaalka ka dhacay post-election violence post-election violence marka waa yacni dowladda iyo wadaninimada ayaa dhaxda ka kala jaray yani wadanka od yani xisbiga o d m ladhaha oona xisbigaas ku dhashay referendumka yani laisku gafi two thousand and five yes and no programkood marka taariikhdaas oo nineteen ninety seventy two thousand constitutional reviewan marka la qaatay wixii dowladda marka waxay keentay inaa yani sharciga ay wax maarata iyada yani danu ay kusoo dartaan oona lagu eedeynaya yani attorney generalka hore waa ko draft yani qardaas la dhaha jiri jirta aad iyo aad marka adiga wixii waa tiin laisku gaf waa tii referendum wadankaadi waa tii yes iyo no meesha o d m ka dhalatay marka siday sequencekaas ay kusoo socotay waa tii electionka lagu aaday marka pentagon raila aswati madaxweynaha p n u asxaabaad lahayd kibaki oo kibaki a waa tii marka declarationka ka dheci jiray habeenkii madaxweynaha la dhaaray dhib weyn ka dhacay ninkii samuel kifutul dhaha yaa dhahay aniga waxay dhaaray yaa yaa yani ma sheegi karin yaa yani yaa yaa weynaga yaa tahay yani yaa qofka guulaystay qofka guulaystay yaa waay marka tiina waa dhibtay habeenkiis ku dhawaaqay marka aniga ma aqaano waa tii marka wadankaas dhib ka dhacay marka aday arrimihii waxay keentay marka in laisku afgarta marka siyaasad wadanka kofi anaana imaaday madaxweynihii hore gahana imaaday waa laga shiray midiyata uu noqday midiyata noqday ha arrimihii marka waxaa laisku gartay waxa la dhahaa in la keenaa yacni national accord national accordkii marka baarlamaanka waa adhubta gareey prime minister yani wax 1963 laga soo tagaa lagu noqday wadanka waxaa lagu celiyay marka prime minister yani si xal loo helo sida xal loo helo xal siyaasad xal siyaasad because waxa la isku haatoon hadda ka hadlayno oona laga hadla waqti walba jiri doono waa siyaasad siyaasadda ah wax walba hormuud u ah siyaasad oon jirin nolosha bilow aadanka ma jiraysa yani siyaasadaan bixinaa yani wasiirka waxaa ku shaqeeyaa siyaasa governor waxaa isku shaqeeyaa siyaasa soo marka siyaasada waa inay saldhigata markaas ay dowladda saldhigan kartaa marka arrimihii national accordki waxaa ka mid ahay marka in la keenaa arrimo badan constitutional amendmentga ka mid marka in laisku afgarto wadankan in la aadiya yacni constitution yacni loo dhan yahay cod iyo yacni wax walba loo siman yahay yani inay la baasmariyaa laisku afgartay waxaa kaloo laisku afgartay waxaa la dhahaa interim independent election commission yani kuwa kumeel gaar in la asaaso kuwan yani agencygan dadka yani raangareya electionka waxaa kaloo laisku afgartay interim independent boundary review commission waxaa la dhahaa midda kaloo laisku afgar kartana waxay ahayd eh, eh, interim independent Constitu- constitutional dispute review afartan marka laisku afgartay aad- ayaad wadanka aaday marka eh, yani constitutional moment waxa la dhaha yani inay marka bedel siya yani sharci aas wadanka ku hanaan qaado marka arrintii waa i dhacday twenty ten marka yani waxay soo rarfataba twenty ten ala imaada twenty ten marka constitutional dispensation cusuban oo marka xaq iyo ku dhisan iyo yani aqoon ayaas wadanka marka adopta garey waa waxa marka hadda county government-gan la sheegaa waxaan hadda la sheegaya MCA-dan iyo MCA-dan howlahan.
howlahan 290 aa laga dhigi laleeyahay constituencies women rep waxaa la dhahaa baarlamaanka la keenay yacni sub counties waxaa la dhahaya ayaa la keenay yacni sh- sharciga article 6 of the constitution marka waxaad leeyahay waa distinct yacni laba kale eh laakiin interdependent oon kala maarmin dowladda dhexa iyo dowladda counties sax marka yacni oona heshiiskooda mutual agreementkooda waxay ku heshiin karaan ay tahay marka yacni consultation iyo cooperation in isfahan aas ka imaada labada dowlad sida yacni looga adeega marka shacabka maxaa furmay marka asxaabta siyaasadaa furantay tii yacni eh, waxaa furantay economiga yacni Dhaqaalihii.
dhaqaalihiyaa furmay socialki yacni qofka Isdhexgalkii.
isdhexgalki ayaa dadku furmay marka hadda waxaan taagana marka 2010 constitutionkaas aa hadda toban sana dhammaystay sax annagana waxaaba noo dhammaatay ten years of yacni revolution Revolution, Waxa waa revolution.
dowlad wadaajintii.
Ha, Mhm.
aad iyo aad aada iyo aad camir aad baad u mahadsan tahay dabcan si qurux badan ayaa u qaada dhigtay ilaa aana keentay twenty ten sidoo kalena ilaa hadda eh, tobankii sana hadda u dambeysay eh, lasoo gaaray Eh, taa qeybihii dambe ayaan ku fiirin doonaa bal hadda markaad fiiriso sidee markaasi loo fahamsiin karaa dadka shacabka hadda dis- dastuurka dalka hadda taagan aad sheegtay oo labada kun iyo ka dambeeyey qaabkee loo mari karaa markaad fiiriso emsiyada iyo sidoo kale xildhibaanada governorayaasha haddana waxaa ii sheegtay in markaasi so- eh, social hall loo sameeyo dadka waa s- eh, social hall loo sameeyo eh, sidoo kale baraza loo sameeyo sida loo kulmo sidoo kale loo falanqeeyo wixii dhan loo tuso marka yaa ka gaabi marka dadkan inay wax fahmaan ila dadkan horaan waxaas inay horaan loo aqoonsanaa inay dad maaragtay qabac- qabacyaal ahaayeen ama sidoo kale shifte iyo wixii waa laga soo gudbo hadda haddaa la joogaa dunida way casuriyooday Eh, dadkan kale kenyaanka la raba in markaasi lala jahan qaado
wallaahi waa mahadsan tahay yacni meelo badanaa loo gaabay annaka naftayna waa ka gaabinay yacni dadka hadda wax bartay the elite group dadka la dhaha yani dadka hadda professionalka wax bartay bilowaadanka marka labay buu kala baxeen yacni nin buu qoraa waxaa dhahay qof ka aamusan xa- xaqdarro dhacahaysa indaad aragtid waa un laba shay Aha.
ama cabsiyaa jirta ama danaa jirta sax marka ama cabsiyaa iska jirta dad qaarkood yani Yacni waa la cadaadinaya, waa la ay caga jugleen.
ha- ha- cadaadeen oo hadda wa- laakiin wad- wadanka kenya midaas kama jirta waxaa iska badatay marka political interesting Sax.
hadda cadaadeen badan yani freedom of speech Waxaas- yani wixii bill of right waxaa la dhahaa sharcigan cusuban mari adi waa fu- spaceku waa furan yahay hadda laakiin dadka madaxda loo soo doortayna way ka gaabiyeen You see, adiga naftaada xafiiska lagugu soo doortay sharciga lagugu soo doortay inaad ka gaabisid maaha ummadda ku soo dooratay hananka ay ku soo doorteen in nolosha kolley ninka politicianka always way iska adag tahay social yani enlightenment inaad dadka geliyo dadka waxa la because wixii indaa la fahmo wixii waa la isla qabsana marka taasna way jirtaa laakiin sharci ahaan sharcigan waa sharci u yeela dadka kenya ku nool mandheera ku jirto adiga waa sida yacni qur-aanka maanta waxaad arkay qof walba adoon af carabiga aqaan inaad qur-aanka aqaantaa sax marka laazim maaha adoo english aqaana inaad sharciga aqaani weysa Sax.
yacni sharci waxaa la rabaa hadda soomaalida hata maraykanka intaay tagaan ingiriiska tagaan shayga koowaad ay baranayeen waa Sharci.
qaynuunka yacni lagu Qaynuunka.
nool yahay.
Sax.
horta qofka asagu naftiisa inaad isxil saara oo shaqsi ahaan isu xil saara ayaa muhiim Ah, wixii wixii qabanay waxaan qabanay ha aad iyo aad horta waxaan dadkan fakanaya qafaa kule yani gaarigaan kusoo diraa yani lacagan ku siinaa yani gooso markaadhka ma asagoo u goosanay ama adin noloshadaas horta yaa muhiimne makaadhkana muhiim ma anaas ii yahay dabcan waa kaarka codeynta Ka- kaarka codaynta Sax.
qofka naftiisa inaad isxil saara midda kale yani professionalkan dadkan akhristay ayaa fiican waa sidin kuu sheegay ninka kuame tore wax isku hadlay yacni shaqadaada maxaa ah wallisonyika yacni ninkan buu qoray daweyn oo ka imaaday nigeria waxaa hadda yacni the man died not because of the tyrant yani ninka u- ma dhimanin yani ninka dilahaya so yani waxaas u dhintay ninka ku fiirsanaya Mm.
soomaalina waxay dhahdaa yani waranka qofka kugu dhuftiyo yaa daran Aad marka iyo annaka naftaayna eedaana saaran Aha.
laakiin nin politician yani asagoo sharciga yani yani waxa la dhahaa jirta conscious of the citizen yani dadka shicibka naftiisa inaad baraarugsan yahay Mhm.
Let the sleeping dog lie. يعني نينكا امبيغا maxaa ka galay nin ka hurdo inaas kaciya you see يعني dan uguma jirto yani يعني إنه كعي مرة واسقة.
ها ها لكن انا Asaga- wax laakiin se danihiisa interestkiisu ka inta socda tigiisa boqolkiiba percentigaas fiirsanaa aha.
marka dadkani yani professionalkan hadda ka hadlaya yani u kala go-ay nin dan la siiyey nin raay raacay waxsaan maarta Mhm.
marka dadka bil- dadkana shacibkana naftooda waxaa la dhahaa marka lagu soo jeediyey tala saddex shay le ku fiicantaba Sah.
marka tala lagu soo jeediyey Mhm.
saddex shay le ay ku fiican tahay in laga yeela aad iyo in laga raaca ra'yiga fiican Sah.
marka wax lagu soo jeediya Sah.
inday xuntana lagu diida sax
yacni hadda soomaalida marka wax loo sheega yacni qa- wax walba u sheeg yacni waxay leeyihiin horta yaa sheegahay isaa qofka sheegahayaa waay yuse uyuku naftooda waxaa ku laaban wax yacni horumarkan yacni horumarka waxay u gaari kareen ama ay waxba u fahmi karin oo sharciga waxba yaa ii sheegaya horta aniga aniga indaan ka sheega maanta gaarisa waxaa suurtagal in la qaadanin sax wajeer indaan ka sheega mid reer gaarisaas wajeer ka sheega in la qaadanin sax marka ummadda naftooda waxaa ku qu- ku quufulan arrin lala yaabay aad iyo yacni arrinta marka lagu sheegana waxaa fiican adiga ra'yi inaas ku raacdid Mhm.
midda kale waxaa la dhahay arrin marka lagu soo jeediya waxay u dhexaysaa saddex qodoba Aha.
inaas ra'yiga qaadatid inaas raay ku raacdid ina maxaa dan oo ana igu jiro shakhsi aan martay saddexdaadi bu kala qaybsanay Sah.
nin gainkaas ka fiirina social social political economic gainka ani maxaa igu jiro dhaqaale ahaan dan ahaan ani maxaa igu jiro oo igu soo korinaya uu faa'iido ay ka helaya ah asagoo dimensionka maba ma ku jiro dimensionkan laleeyahy yani eh, ama qabiil ama ra'yi waxa maba ciyaara ninkaas ninkaas dantiisaas hundred percent fiirina Sax.
ninka ku xiga waa ninka marka adiga raay aas ilaahay daba dhigay raay oos asaguna dulmahays yusi imbiga ku dulmaya shalay raaynimaas kusoo doorta Sax.
asagoona ku dulmahay Aha.
midda kalena marka waxa waaye dad ra'yi wanaagsan raaca dadka ra'yi wanaagsan raaca marka ma la heli karaa ani waxaan qabaa yani inay yar yihiin yani boqolka qur-aankaa naqaana kaama akhrisada maarta aa kugu filan wax walbood sheegtid adiga ani maarta kaama hoos qaadahay Sax.
marka laakiin wax midiyaada hataa waa ka gaabis yani midiyaada hadda vanac- vanacular- saxaafadii vanacular- waxa.
saxaafadda vanacular hadda ku hadlaya af soomaaliga la fahmaa yani toban sano ka horasaan mehan sax hadda yani inaa salaad walba yani hadda barnaamijkan ukulod adiga waa ku mahadsan tahay shicibka yani inay yani wacyigelin xoog leh la siiya oo horta lagu baraarujiyo midda kale oon sheegayn waa midaan yani social hall yani ummadda bunge la wananchi dadka yani la fadhiisiiya warniyow dowladda kenya intaan ay noo ogoshahay yani establishment fund wax la dhahaa jira Lacagtan intaan Ha, bay ogoshahay.
intaan bay ogoshahay Aha.
sharciga lacaga badanaas ogolyahay Ah, dastuurkan sidan u dhigaya sidan sidan aad iyo aad waxay Af- Soomaali ahaan loogu sheego aad iyo Aha.
aad soomaali ahaan looga sheega Sax.
Waa- yani dad qareen weyn oo soomaali oo ka hadla waa arkay oo iyaku naftooda ku mahadsan sida ninka axmed naasir cabdulaahi ildhaha yani isku daya soomaalida yani yani qaybta ay ku leedahay siyaasada iyo sharciga Inuu fahansiiyo.
inuu fahansiiye marka ummadda in laga sugin siyaasi nolosha shacibka aan qaba aniga oo dadkan kale oo maaragtay social discoga yani ummadan kale oo societyga oo ama professionals ka ahaata ama lawyer ha ahaata non political actors ha la dhaha political actaga badi waxba ma bedelahay Sax.
yani waxba ma bedelahay nin waxaad arkay dowlad iska wada boqol sano yani lixdan toddobaatan sano ku gaara africa Sax.
ha ma yani qofkaad inaad wax bedelo ma raba Mm.
mana hadda k- waqtiga moy la bedelaya camal northistan waaba oyni waxay leedahay change yani musee moyland ma la noolaan karaa you see change conceptgan dadkan laga dhadhacsiiya war waxaas ku bedelmi kartaa sharciga waxaas ku bedelmi kartaa dhaqaalaha sharcigan wata waxaas ku bedelmay noloshaada ku jirtaa tala noloshaada waxay ku jirtaa tacliin ummadda yani in sida wax looga sheega oo mediada nafteeda main media streamka ay ka hadlaan yani bulshada dadkeeda professionalka waxba fan macalimiina dhulka jooga waxaan fahmaa dad waxaa ji- social non political actorska way badan yihiin marka dadka in wax loo sheega ayay wax ku fahmi karaan ah
waa tahay aad baad umahadsan tahay Een, wax yar haddaad markaas dib noo celiso een, adoo raalli ah eh, maxamed caamirow een, waaga hore waxaa dhaha dabcan ad- dabcan gobolka waqooyi bari aad bay u dambeeyeen ilaa hadda sidoo kale way dambeeyaan markaad fiiriso sidoo kale aad qiimayso Een, waxaa sidoo sheegtay shifte inay jiri jireen oo sidoo kalena een, kan maaragtay markuu ka doodayo arrimaha agta iyo waxyaalaha markaas dastuurka dalka uu fahmayo gobolada kale ay fahmayaan ayaga xoolahoodii iyo geeloodii arrimahaas iskaga mashquulsanaan jireen shiftena waa lagu tilmaami jiray hadda meeshii may taagan yihiin mise wax yar way soo yara sikadeen oo wax yar u yara fahmayaan sharciga dowladaas gey mise qofka sharciga inaad fahamsaneenaa suurtagal oo isku dhaha laakiini governor aad iyo aad oo isku dhaha m c a Mhm.
oo isku dhaha m p Aha.
intaas kelix laga fahansiiye Mhm.
waxaana yeeli intaasaa ku badan صح yacni waxaan kala sida yacni nairobi hadda mandera isku mid maaha Mhm.
yacni man- meeshaan hadda maxkamadaha jiro oo yacni paradigmkan waa dhisan yahay saqolkan yacni oo bulshadeed Wa- waay.
waa- waa nidaamsan waa yahay.
nidaamsan Aha.
yahay hadda mandera waxaa suurtagal dhinka inaasun fahamsan yahay Aha.
yacni governor Mhm.
m c a Mhm.
iyo m p صح ha Mhm.
marka waxaa waaya waktiga shaftada ummaddan waxay raadinayeen yacni gooni isutaag wixii waa laga soo gudbay Sax.
gooni isutaag hadda ma jirta aad iyo aad kenya ay ka mid yihiin northestern oo caadi hadda la- Aha.
ha waqtigaas waa lasoo dhaafay hadda wax gorgorta lagula geliga ma ahan ma ma hadda gorgortankaada noolashada taladaada Dastuurka.
dastuurkan ay ku Aad iyo aad.
jirtaa Mhm.
marka yacni dastuurkana yacni arrimo badan oo hadda kolley soomaaliya iskugu naxariisateen yacni oo hadda dadka cuuriyaamiinta indaad maqashid dadkan oo socially yacni impaired people la dhahaa indhaha qabi karin Mhm.
yacni waxaad siinayaa yacni aqoonsi weyn Mhm.
yacni dhaqaalaha waxaaba ka daran sharcigan yacni wax walba waa inay ku jiraan hadda northestern camal sanadka camal indaas yacni sanadka indaas fiirisid Mhm.
sanadka kenya yeela maanta waa afartan iyo toddoba lasoo doortaa afartan iyo toddobada marka waxaa la siiyey oo looga daray lix iyo toban social interest group marka gabdhahan inay danahooda qaas ahaan la fiiriya ayaa sharciga qabaa Mhm.
laba youth dadka dhalinyarada yacni labaa loo geliya Mhm.
laba waxaa loo geliya dadkan cuuriyaamiinta Sax.
intaasna waxaa laga raadinaya waxa la dhaha representation Mm.
yacni qof ka maqan inaad jirin waxa oo matalaya.
baarlamaanka Aha, in la matalo un.
ha Mhm.
baarlamaankan kale wimaad two hundred and ninety aa lasoo doortaa forty seven women raba ayaa Mhm.
taagan tolof aa taagan nominated intaas marka waxaa loo yeeloo sharcigu yeelaa Mhm.
qof dhaha aniga sharcigayd representation ma qabi Mm.
ha lasoo doorta ma lasoo dooranaya Yani qof Interest imatalaya group- ma laha yani.
Ah, ma- Aha.
qof dhihi kara maanta ma laha aad iyo aad qof walba waa la bedelaa Mhm.
marka bedelka lagugu bedelaa hadda northestern camal yacni senataa jira oo nominated Mhm.
ha marka qofkaas oo kalood iyo midka lasoo doortay inay iskaga yimaadaan arrimaha bulshada maarata Mhm.
waxaan waa wax qaynuuni waa wax sharci Mhm.
marka aniga ummadda waxaan ku baraarujinaa Mhm.
qof ha ka sugina Mhm.
in qof laga sugo maa horta sharcigan waa saan ku sheegay waa adiga qur-aanka dadka qur-aankana waa yaqaanaan af carabigana ma yaqaanaan Sax.
in la barta adoonba ingilishka aniga waxaan maxa- af soomaaliga lagu sheega sharcigan maxaad qabaa maxaas ii ogol yahay maxaas ka gaabay maxaas ka gaaban dispensationkan anag kama ka maqannahay waan ka maqannahay hataa ilit group waa ka maqan yihin bomas draftiga ani waan tagay yacni soomaaliya hataa qaadii dhaarta laga murmaayo waxa ka murmaaya yacni waa dadkan xeebta ka imaada Aha.
annaga hataa qaadinimada yacni qaadi justice yacni qaadiga la isku afgartay suldaanka iyo muse jomo kenyatta iyo prime ministerka zanzibar isku Mhm.
afgarteen annaka lug weyn kuma lahayn Aha.
laakiin waa waa sharci noo dhisan laakiin hadda intaad aragtid jibqaadi waa jiraa wajeer mandheera gaarisa sharci ahaanaas ku yeelaa Sax.
laakiin dadka ma ma raacaan Ah.
waxaa la tagaa guryaasha sheekha la iskaga yaraa nikaax intay noqoto arrimo la isku hata dhaxal sheekha kala xugminahay Aha.
ha marka waxaan ina- marka tii hore weli wataan ah yacni qaynuunka ina la raaca Mhm.
sharciga la raaca intaa j- j- qaadi lagu keena qaadiga bal wixiis ku gaa- ka gaabiyeen ha loo sheego wixiis sharci ahaan ku dhaqdin ha lagu taageero aad iyo aad marka wixii constitutionkana in lasoo raaca tii Sharciga.
hore hadda ummadda yacni qof walba tiisaas ku mashquulsan yahay mandheera ayaan tagay decembaadi Mhm.
yacni endorsement un ka jirta ninkaa ma lasoo qaaday waa lasoo qaaday ma la qaadayo ma la qaaday sheekasaana iska socota you see Yeah.
Ha. marka ummadda naftada in la wacyigeliya Sah.
because waxaa la dhahay Aha.
eh, the ultimate value Aha.
of human being waa civil awareness yacni wax qa- shayga ugu ugu dambeeya.
ugu sarreeyo qofka biniaadanka la taaran kara waa in la wacyigeliya Sah.
marka ummadda in la wacyigeliya non political actorskan hadda kuu sheegay oo professional circ- yacni ku- ku jiro professional eh, yacni circlekaas iyo macalimiinta media yacni non political actorskan dhamaala laiskugu taga dadka la wacyigeliya Sah.
haa sharciga hataa indaa la rabo af soomaali lagu tafsiir Mhm.
haa loogana akhriya af soomaaligaas Aad indaa iyo aad.
ahayn ingilishka asagoo wata lagu tafsiiray because hadda waxaa soo baxay sharcigii oo lagu tafsiiray luuqadda sawaaxlig Aha.
sharciga kenyana waxaad qaateen luuqadda sawaaxlig inaas yahay national languageka waddanka u yeela you see aad iyo aad marka annagana aan isbaraarujinno oon hataa af soomaaliga intaan ku qori karno ku qorno Aha.
oo yacni wixii soomaali marka akhrin kara oo ingiriiska dhib- loogu dhiiba oo la dhahaa bal dadkan waxaan u akhriya bal loo sharxo loo sharxa fahansiiyo.
ha media Eh, houseka laga Aha.
sharxa yacni waxaan waxaa waay yacni waa pool pool together resources iyo efforts ay isku soo rabtaa.
riixo uma.
Ah.
Een, waa tahay een, maxamed ca- aad baad u mahadsantahay saaxiib shukran waad mahadsan tahay Een, siyaasiyiinta ma lis dhihi karaa indhaha ay markaasi ka xirayaan dadka shacabka ee gobolka weliba kuwa aadka waqooyi bari waa siyaasiyiinta wallahi horta ma fahansi wax dhibka jira waxaa waaya Aha.
siyaasa horta s- yaa yaa siyaasi Mhm.
si- siyaasiga saan anaga u fahansa- u fahansannahay Aha.
sidaa sharciga kenya u fahamsan yahay sida adduunkaas u fahamsan yahayaaba kale marka annaka siyaasiga waxaan u aragnaa nin noolashiisa ka raadinahaya waaya dadka shacibka laakiin in the normal contact yani arrimaha caadiga waxaa la rabaa nin ummaddaas bilow aadankaas madaxda u yahay noolasheeda u taagan inaas horta ninkaa noqda marka horta ninkaa maxaad ku taaran karaa yusi maxaad ku taaran karaa Wa- hataa sharciga waa kaa ilaaliya mbiga exploitation hadda c d f ta camal sharciga waxaas dhigay nominal structure si yacni lagu xakameyn kara intaas mbiga ku xadgudba lacagahaas yacni ma hadda waa la appeal gareeyo c d f ta appeal ay martay xilli waxay soo martay c d f seventy five percentaas waddanka qaybsanaya boqol kiiba toddobaatan iyo shan waddankaas qaybsanaya two hundred and ten constituency waqtigaas jirtay northeastern marka because of yacni dhibka iyo marginalizationka ka jiri waxaa la dhahay labaatan iyo shan ha looga dara labaatan iyo shan fuol boqol ay saas ku qaadanaya c d f ta marka hadda dhadhaweyto waa la apilgarey maxkamadaa la tagay maxkamadda marka la tagay weli m b ahaya lacagtaas m b a qoondaya m b ay martaa baday m b a dadku doortay lacag oo hadda structure ku dhisan ma laha c d f fund aa jooga manager laakiine waa lacag maanta m b badi aas maamulkeeda haya sharci iyo sharci xumaba marka ummadda inay sharciga fiiriyaan oo c d f act 2015 national government c d f establish grace audit process ay leedahay yani waxay leedahay accounting process ay leedahay yani inay lacagtan la fiiriyo xisaab ahaan maxkamad la tegi kara joint yani programs ay qabtaa project yani dadka la siinaa committeeda maamuli yani sharciga ayaa deji c d f waxa iska yeela maha sharciga marka la dejiye kabacda c d f la raac c d f tan waa 2.5 percent 2.5 percentiga marka nin walba waxaa kasoo gaartay boqol iyo soddon iyo toddoba milyan waxsaas hataa inday ummadda isku raacda oo public interestiga la fiiriyo oo la dhahaa lacagtaan anaka waxaan ka rabnaa social hall in noolaga dhisa hoolkaadna marka nalagu wacyageliya m b gana marka review wadanka yani hadda budget review oo kale sanadkiiba financial year bisha lixaad oo m b ga taga oo wixii iska bedelay financial law yani yacni sharciga yacni u keydsan yacni qaynuunka yacni beecsharada iyo economiga waxaan dadka fahansiiya wixii amendment ku imaaday sharciga maxaa laga bedelay actigee la bedelay marka ummadda diyaar muu yahay diyaaru maaha maxaad qaban karaa maxaadna ka gaabi ha meeshaa waa un iska fawday you see wixii fawdaa iska yihiin yacni nodistan hadda intaas fiirisad tobanka sano oon soo dhaafnay hadda waxaan ku sheegay lacagaha c d f ka hataa waxaa jiray maalin two thousand and seven waddankan dhaqaaliha aad qalqalgalay because of siyaasadda jirta economic stimulus program waxa la dhahaa yaa la bixi dowladda ninka north eastern jooga ma ka faa'idi karaa sise lacagtaasee looga faa'idaa economic yacni stimulus programkaas yaana ka faa'idi kara yuse waxaas in la isweydiiya oo ay ummadda isweydiisaa fiican tax incentive hadda waxaa jirta sheeko laleeyahay tax holiday oo dhalinyarada yacni canshuurtaha laga dhaafo waxsaan laleeyahay conversationkaas marka iyo hadalkaas oo mainstreamka waddanka ka dhacahaya inaan annaka meel kale ku mashquulin oo wixii akhristay iyo dadka shicibka lagu mashquulo horta kenya waxaan isbedelaya nidaamkan iyo lacagahan iyo programkan annaka maxaanu ku leenahay intayna jiraan you see intayna jiraan hadda yacni m p gaana kuloodaas hadda yacni soo sheegtay lacagaha hadda 15 percent waa consolidated fund waxaa la devolve garay waxaa dhiman marka 85 percent waddankan saad og tahayba kolley gaazeedaha meel wax walba lagu soo qori 8 trillion ayaa ku jira oo deyne deen lo- aada loogu leeyahay aada looga leeyahay deyntaas marka sagaal buu ku socdaa hadda sagaal ku socda siilinka mar walba baarlamaanka koraas u qaadahaya marka annaka s- maxaa naga soo gaaray waqooyi bare sideed trilyoonkan oo dowladda kenya lagu leeyahay exim bank germany bank world bank i m f walba lagu dhagan Shiinaha.
yahay war annaka maxaan ku maxaa naga soo gaaray yaa ka gaabay marka oo xitaa deyntan la sheegaya deyntan sideed trilyon lacag yar maaha waa muddo waxay ku bixi kartaa projectionkeeda waxaa la dhahay toban sano dabcan xitaa kawntiyada kale waxaa- waxyaala fara badan looga dhisaayo looga dhisaya adiga deynta dabcan wadii wadanka dhan la dhaho gobolka qoybir xitaa way soo geli wadanka waaye lacagta deynta lama dhay yani maga- waa wadanka loo soo qaaday Sax.
Ah. marka adiga maxaa lagu maxaas ku leedahay african development banka laga soo qaaday world banka laga soo qaaday adigaas waqooyi bare maxaan ku leenahay sideed trilyoonkaas haya lacag waxaa jirta sid- yacni xitaa ku dhihi karto wal deyntan baa qaadeene dowladda qaadeene maxaa anaga ka faa'iida maxaan anaka ka faa'iidnay?
Maxaa Wara- loo soo go'ay?
ah, ah, wara meeshaan layska dhisayo oo la- layska cunaya la sheegaya dadka yani hadda northeastern camal waxaad arkay waxaa lagu leeyahay development Bil- economic developmentga yani waxaan yani dhaqaale ahaan dadka lagu Horumarinaya.
yani horumarinaya intaas fiirisid nina waxaa ku leh waxaan qoday warq warta adiga critical analysis yani si fiican daa u fiirisid waxaad arkay saddex shay dadka bilowaadanka ku afar inta bahashaas yani dabeel socotaa marka biyihii waxaa suurtagal sida dadka ay kasoo qoreen waxay dheen yani weather environmental yani dadka expertska waxay dheheen biyahaas boqolkiiba labaatan ama shan iyo toban waxaa suurtagal inay la kacda dabeel sax oo yacni dabeesha qaa- ay qaadaan aadi ama dhulka uu nuugaba dhulka retention capacity waa ka hadleen Sax.
ha waa dhooqo wixii Aad iyo Ha, concrete ma laha dhulka iska galayeen biyihii qaarna ay raxda kulel dhulka ka jirta marka dadka waxaaba suurtagal le, wartaa la sheega oo laleeyahay developmenta loogu qabtay economic development ma laha warta waxay leedahay waa just water park meel yaroo la qoday waa intii marka inta saddexdan aan sheegnay ayaa ka fa ka ka badan intay ka dhumiyeen wixii shicibka ka faa'iiday Mm.
marka waxaad ba arkay dhulkaas coskiyo marka cagaarba eh ay wararhii angageen Ah.
marka dadka wax resilient drought resilient ay iska noqdeen Aha.
waa waxay kusoo nooleen waxaad arkay marka saddex bilood laba bilood afar biloodaa lagu jiraa marka ilaa sanad xitaa ilaa sanad Mhm.
marka waxaan in laga hadla wadanka wixii lagu leeyahay c d f taan maxaan ku leenahay Mhm.
caawe c d f tada lacagaha lagu sheega camal yacni midayn ma gashaa horta waa lacaga yaroo adiga looga targelay 2007 yacni eh, social development yacni dadka in lagu hormariya yacni maarata waxaa jirta marka lacagtaa marka waxaa ku jiro canshuur marka lagu siiyo canshuuraha ku jiro administrative costing wax laga ku jiro emergency fund oo 5 percent aa jirta oo gooni loo dhigahaya marka waxaa kaloo jirta lacag laxadahaya marka kenya because wax walba oo, eh, yacni eh, yacni program la hagaajiyo oo waxba laga xadin Mhm.
way adag tahay aad iyo aad ha waxaaba hadda ninkaa la dhahaa joe hamisi Aha.
oo kenyan ah oona yacni politician Aha.
buuggiis qoray lutas and grappers yacni konton iyo afar sano wadan la dhacay maarata Aha.
waa yacni waa wax iska yacni waxay noqotay Dad part iska- of iska dhuuqayaan.
ha Aha.
marka adi lacagihii wixii soo heri indaa laga bixiya taa yacni inkastoo si sax lagu bixinin sidii yacni waxaan leeyahay basariga Aha.
waxaad arkay waxa soo heri markoo development soo heri lacag labaatan milyan Laba- labaatan milyan ay marka intaa soo qof isku eedi ummadda marka wax kale looma hayo Mm.
laakiin qaynuunka sharcigan maanta ka hadlayna ummadda wax badanaa soo haya lacagaha hadda aan kuu sheegay yani 85 percent consolidatorka marka laga qaado lacag hataa waxaa jira equalization fund la dhaha, oo looga talagalay yacni in lagu hormariya dadka marginalized group dadka yacni la iloobay in lagu hormariya lacaga saas ayaa jira marka annaga waxaa la- nalaga rabaa shicibka iyo dadkan eh, elite groupkan iyo non political actorskan ummadan inay isu maadeen media houses war maxaa naga maqan horta maxaa naga maqan gaarisa mandera wajeer maxaan isku haysanaa maxaana maqan eight trillionkan waa laga maqan yahay lacagtaan aan ku sheegay hadda consolidated oo la aruuriyo waa la maqan yahay devolution say tahay devolution tobanka sano maxay qabatay
dabcan waa- dabcan waa dowlad wadaajinta iyo waxaan Dowlad arrimo hadda wadaajinta.
gabanar iyo waxaan taagnada ha Aad iyo marka aad.
hadda sharcigana yani sharciga yani waa waa waa waa coos yani fair coos waa yani waa yani waa maamul dadka u dhexeeya Eh, fair and justice yani iyo- aad baad marka waxaad maadsantahay arkay hadda artikolaha yani sharciga ku bilaabay Mhm.
article 201 called public finance waxa la dhaha yani iska hadlaya mashruuc yani yani eh, xisaabaha yani waxaan yani financeka ya- waxaan iska hadlaya 201 201 marka public finance managementgan sharciga waxaad leeyahay waa inaas ahaada fair iyo justice waa inaad dadka u sinaada yani marka horta ummadda inay fahmaan wa maxaa dadka yani doo- sharciga waxaa leeyahay dadka waa inay sinaadaan ummadda inay fahmaan yacni waa inaad sharcigaas hormariya equitable shares inay dadka yacni wax qaybsan karaan Mhm.
ma fahmaysa waxaa kaloo leeyahay marka the burden of taxation yacni shall be shared fairly yacni canshuurahana waa in la qaybsada marka annaga canshuur maxaan bixinaa horta waqooyi bari waxna la siiya maaha maxaan bixinaa consolidatedkan equalization fund waxaa jirta grant waxa la dhaha lacago far badanaa dhulka la siiyaa annaka maxaan soo siinaa waxaa national county revenue lacaga waxa- hadda sharciga article 207 of the constitution does visit waxaa iska hadlaya waxa la dhaha county revenue fund lacagaha la aruuriyo countiga oo through uh, business uh, yani single permitkan iyo xoolahan iyo waxan aad iyo aad waxay galaan meeshaas central bank aa la keenaa oo fund accountkaas aa lagu ridaa Aad iyo aad.
laakiin kenya revenue authority national basketkan national revenuean maxaan ku leenahay gaaraysa mandera wajeer waatiin hadda ku sheegay marka intaa saas tahay tax incentiveka wadanka la bixinaya canshuuraha hadda waxaa la bixinaya waxa la dhahaa economic uh, covid economic recovery programs oo yacni qafka lagu xoojinahaya yani incentives aa la siinaya wixii marka registration ma jiraan dowladda kenya maxaan soo siinaa annaga dowladda kenya maxaan siinaa maxayna siisaa waxayna siisaa badan wixiin kuleenna anna kasii badan you see aad iyo aad conversationkaas waa in life laga dhiga waa in laga hadla waa inay ka hadlaan qof walba Mhm.
oo wax fahmaya Mhm.
ha kab walbood jooga nairobi mar walba laga hadla aad baad maadsantahay een, maxamed caamir Een, maxamedow een, dad qaar asxaabteyda een, waxay leeyahay eh, halkan ayuu igu soo een, saddex ruux ama intaan ka gaara saddex ruuxan kusoo qabanaya wuxuu leeyahay dhegeystaan een, waxay leedahay yuusuf waani salaame adiga een, dheg- eed- een, saaxiibkaaga een, waxay leedahay ma jaahilnimaa nahaysaa mise gaabadka wuxuu ka jira dadka aan s- soo dooranay oo naga jaahil bixin la sharciga dalka sidaa miyaa maxamed sidaa miyaa maxamed uu rabaa ma ma sidaas miyaa dabcan sidaa miyaa lacagta anaga ay ku baxda ay ku dhuntaa maxamed ii weydi
wallaahi hadda dabcan waxay jaahilnimay ka hadlaysaa maya wallaahi horta Waxaa waa isku sheegay soo- waa laba shay isku soo qabatay Haye.
waa siyaasiyiintii iyo waxay leedahay jaahilnimo miyaan haysaa Haye.
lacagtaa sidaas miyaa nooga baxdaa sa fiican aad iyo aad horta nio ninka imbiga adiga naftaada ina- la- inaad kaa sarreeyo cilmi ahaan kuma fiicna haddaad iyo.
cilmi ahaan kaaga sarreeyo waa ku qabsanaa ummadda waxaa la rabaa bulshada yacni hadda waxaan waxaan sheegi karaa xaafad walba waqooyi bari laba saddex waa ka akhrisatay Sax.
ha marka ummadda ana kaa ka gaabinay midaas interest personal tiisa ay wadda iyo mid ay wadda yacni ka aamus mid dowlad u shaqeeyo oo yacni ka hadli rabin intaana loo qabsa laakiin jaahilnimo weyn oo hadda eedeyn saas aan siiya ma laha midda kalena waa warkiin ku bilaabay ninka yacni british writerga poem- poetryga qoraay waxaa dahay if gold rust what can iron do yacni maanta dadka mirirsan oo jaahilnimo anigaan ku tilmaami kara oo yacni jaahilna ahayn waa anigan maanta anigaa waxaa raba inaan ka hadlin ama si xun uga hadla waxaas anooba xaq u jeeda you see anooba xaq u jeeda waxaan rabaa si kale inaan uga hadla hadda mb camal markaas maanta interview ugu she- ugu yeertid boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waxaas rabaa arrimaha saas asugu arkin kugu Aad sheega iyo- You- you see?
Sax.
marka adiga t- t- society-ga iyo bulshada waxaa la rabaa Ehe.
sida ay iyaku arkayaan waxaan inay u sheegaan laakiin jaahilnimo weyn oo haddaan ku eedeeyay dadka ma laha maanta waxaa la joogaa digital world technology-ga horumar weyn aan la gaaray maanta xarafta englishka markaad garisid af soomaaliya ay ku tafsiiri Sax.
marka waxaan annaka nalaga rabaa waa inaan annaka isqaadna dadka yarna hadda waa la hadlaa yacni nina waxaa dhahay there's no sadder sight than a young pessimist yacni wax ka xun ma laha ninka yar oo rajabeele madda ummadda inay rajabeelin oo share qa- qanuunka wadanka u dhisan iyo nidaamka wadanka u dhisan lagu soo noqdo oo yacni gugushaan hadda odayaasha ay wax kusoo qaadahayaan iyo nidaamkan qabiilnimada nida- yacni waxaas kenya looguma dabatagaya kenya waxaa looga tar- dabatagi karaa a united block united block oo social awareness political awareness iyo economic awareness intaasna waa la hagaajin karaa wixii hagaajin karana hadda waan ka hadla aniga mediadaa ka koowi Ah, because hadda qofkaas waxaa suurtagal inaad meel dheer joogo Sax.
hadda aan nairobi joogin meel maanta waxaa suurtagal intaasoo qof live inay dhegeysanaysa programkan marka adinkana programyaal saanoo dadka lagu wacyigelinaa dadkana hadda macalimiinaba dhex jooga annaka dadka waxna soo bari dhulkay joogaan ma fahmaysaa waxana way fahmaan inta wax fahanti ninaa waxaa dhahay boqoraa intay wa- inta wax fahanti inay Ayo.
fahansiiyaan intay wax- intaan waxba fahmin Aha.
yacni adduunku wada fahnaas aan lahay ha aad iyo aad Een, ninkan wuxuu leeyahay een, caamir een, isku meelan ka imaanaa aqoona uu leeyahay Een, wuxuu leeyahay een, caamir maan kala qaadi karnaa sharciga iyo qabiilka qabiilka aad inta lagu mashquulsan yahay dadka sharciga kor ma fahmayaan uu leeyahay والله horta qabiilka sharciga kenya indaad fiirisid eh, yacni national values waxa la eh, eh, sharciga dhigay Aad iyo aad.
national value aadna waxaa isku dhisan yahay haybad socodka wadanka yacni dadka in laisku keena diin ahaan iyo nool ahaan sharci ahaan qabiil ma u jiraa uma jira siyaas ahaan ma u jiraa siyaas ahaanaasu jiraa marka ha sharci ahaan indhaa la dhaha constitution ahaan ma u jiraa qabiil uma jira sharcigan qof walba waa fair platform yacni qof walba ayaa s- gaarahayaa laakiin siyaasadda yacni mar walba waxay rabtaa yacni s- ha- yacni harmonization factor ma laha inay dad isu keento maaha siyaasa siyaasad dad waa kala geysaa marka siyaasa qofka dhegeysta qabiil waa ku dhacaa because waxaa meeshan mandheera aan dhaadhaweyta tagay boqolkiiba sagaashan waxaa laga hadlaa yacni dhulkaa taga wax war dhulka aawe economic factorga aawe dhulkaan horta taga aad sheegay maxaad ku qabtaa adiga La- la- ninaan dhahay meeqaa sanood adig kur- ku- kura ridaysa waxaase ku dhahay afartan san ninkaa sugaaya maanta danana waxaa loo laga dhadhicinaa wax la dhahaa qabiil iyo nidaam iyo dhul iyo waxaan jirin war dhulka maxaa waa horta dhulku dhulku ma jira yacni noolal ahaan ma u jira shalay say dadka ayaan 1960 markaan aan sheegayna ummadan ilaahayna way ku xirneed xaaraanteeda waa iska yareed yacni cir iyo dhulba waa ku nooleed yacni cirkana oo ilaahayna waa usoo fataxay nac noolashadana waa iska ficneed waxaa un jiri waxoo security factors oo qabiil ahaan laysu dagaala wax saasa iska jiri aad iyo aad laakiin maanta intay taagan tahay qabiilka marka siyaasada mar walba sharciga qabiil ma qaba hadda ninkaanan ku sheega yani oo kwame towre waxaa dahay aniga nin cadaan indaasi dila iva whiteman lynchism yani indaas nin cadaan igubo dhib kuma qabo dhib ma laha waa hal nin oo ani ibeegsaday dhib ma laakiin laha mid aan isla laakiin indaas sharciga igu dila dhibkaydi waa kaasaa Ha.
dahay marka dhib waxa- waxaa la rabaa inaad dhib kugu haya sharciga in lagu beegsado lagugu dila ama lagugu fuquuqo ama sharciga yani ku- lagugu disciplined gareey waa wixii zamaani jiri jira hadda economic session sessional paper ten waxaa lahaa jira of 1965 sharci ahaan ay u dhahday yani policy paper ahayd inkastoo policy blueprint iska ahayd sharci ahaan ay u dhahday dhululka waxba laga helin dowladda lacag ay siinin hala develop garaynin waa waxaan ana kulli marka bilow aadanka inay ka cabsaan un daran sharci wixii sharci markay ku imaadaan midaas un adilid kuga eh noloshaada yacni ma fahmi laakiin wix siyaasa annaga waa korteegna marka political declaration hadda camal waxaad arkay qofaa la xira qofaa la dila ama qofaa si la yeelaa political statement yani m b a imaada qofkaas waa in lasoo daayo arrintaas waxaa la dhaha waa political statement pro, yani proclamation yani oo siyaasa waa marka hal hal meel marka ma soo geli karaan sharciga iyo sidoo kale qabiilka sharci qabiil maba qabo sharciga marka lagu dhahaa sharcigaad qabiil ku dhisan yahay khatar waa marka haddii aan lagu mashquulta ku mashquul ka waran siyaasada annaka sharciga kama bahdan wadata waxa laga hadla sharci maaha Eh, Si- qabiil.
siyaasaa laga Iyo hadla siyaasad.
siyaasana waaba qabiil aad iyo Ah.
aad.
marka sharciga sharciga ma qaba waxaan hadda m- ma qaba kenya maanta sharci ahaan qabiil ahaan waxaa lagu qaybsada qabiil ma qaba sharciga minority majority inkastoo systemka kenya maantaas majoritarian system iska yahay waa wax diiwaangelisa laakiin qabiil ahaan u sheegi maha majoritarian first past the post waxaa la dhaha jira yani ninka hormara maanta tiirka Sax.
yaa yacni majoritarian typekana ku dhisan yacni waddanka waa iska jiraa laba qabiilo oo isu imaaday oo coalition ay hagaajinay marka sharci ay ku Aad iyo hagaajinay aad.
marka lama dhahayo ama kikuyu ama kalenjin lama dhihi karo hadda asxaab soomaali lama dhisi kara asxaab diin lama dhisi kara you see sharciga asxaab qabiil ma qaba laakiin monasiyaasa ninka la dhaha politicianka ayaa waxaan marka ku ololeysta oo dadka ka dhadhiciya asagoonba waxba u haynin marka waxaa fiican arrintan qabiil diin ahaan uma fiicna yacni siyaas ahaan uma fiicna yacni lixdan sana maalin dhaweed ayaan waxaan dhahay sixty years of political life lixdan sana oo dadka been loo sheegay kenyadan ayba ka jirta yani muse jomo kenyatta hadda marka sharciga loo dhiibay waxaa dhahay saddex shay aan wadanka yacni aan ka baabi'ina ignorancekaasa ka mid yacni baka moy kibaki aa marka keenay programka laleeyahay free education Aad iyo aad.
yani intaas waa iska jirta marka aniga waxaan qabaa yani waxaan laleeyahay yani political yani qabiilnimada waxay ku saabsanta un siyaasada Aad marka wanaagsan.
anakaan iska fiirina shukran eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal een, waqtiga ayaan hayaa dhegeystayaal goorowna barnaamijkan soo gabagabeyn doona dhegeystayaal lix daqiiqa inoo soo hartay Een, eh, sidoo kalena caamir waxaan ka codsanaa in il- een, saddex- dabcan afarta- afartan ilbiriqsi uu kusoo koobo su-aalaha eh, dabcan jawaabaha eh, dhegeystaha halkan ayaa markaasi fariin bal hal dhegeysta dhanka wicitaankaa siinaya walaal soo dhowo magacaaga halo waa ku salaamaya soo dhowo badkada waa ku salaam salaalin boqoltaan Wa- walaal magacaaga halkaa ku sugan tahay waa nuur rafeela ka soo wacay saaxiib Ah, haya isoo fadan isoo koob een, su-aashaada ama haddii aad bogaadin aa wado
aniga saaxiib horta waxaan dhihi lahaa ma fahanti ahaa ninka wax maqla horta khayr allah siiyo saaxiibka wax walba u sharaxay sax
qabiilna heer laguma gaarayo aha
marka dadkan waqooyi bar kenya degan aha qof kartila oo markuu baarlamaanka yimaado dee wax quman meesha ka sheega ama shacabkiisa u adeeg ah mhm doorta markaas dooratayna dastuurka idinku xabad xabad u u yaqaana bu intaasaa iga tala aniga aad baad mahadsan tahay dhegeystaha kalan siina qadku ka baxuu ku raagay Eh, arkay dhegeystayaal fara badan qadka isku caririnaya fadlan eh, haddii aad ku aragto qof kaloo qadka ku jiro u kaadi ilaa uu markaas ka dhamaysana hadalka Eh, xigaa kalan siinaya dhegeysta soo dhow walaal magacaaga walaal wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu cusmaan sheekh maxamed aan filayaa
aad baad u mahadsan tahay waa adiga walis waaye shukran Eh, eh, soo dhowow eh, hal daqiiqa haysataa waan dhawacaya martidan waan salaamayaa shukran uu kaa qaaday horta walaalow waxaan leeyahay aqoonyahankana ah su-aal baan weydiinaya ana mid baa yaraa ka dhimanaya haye eh, su-aasha oo keliya marka waan isku soo laaban doonaa dadka kenya lixdan faraysii marayaan intaas anagu waqooyi bari ka tirsaneed waxbaa la baranayay jaamacaday dhamaynahayeen nin kasta oo la doorta afarta sane Aha.
gobolada kenya waa dhisan yihiin xildhibaan kasta iyo senator kasta oo yimaada ukaada hadda gafari senatore aha waa kan qabiilkiisa ku daba safan oo haddii hadda shaqo loo baahdo oo qabyaalada raaco aha maxaa u diiday xildhibaanada kale iyo dad kale oo kaysay u dhaqmaan waxaa ka leexiyo qabiilkiisa raaciyay ilaa aqoontii waa wataa aha arrintaa wa- waa sanad shan sano kii la doortay kale waa ka daran yahay arrintaa waxay ku dhacday maxay tahay aad baad Midda mahadsan kale, tahay aha qabyaaladda iyo qabiilka wayna baabi'isay aan-
waa tay umahadsan yahay waqtigan hayaa Aha.
wallaahi horta dadkan political investment waxaa la dhaha jira yani xoolo caadi aan ahayn lagu bixiyaa Aad iyo aad.
Anigana sharaftaan Lagu saara.
maalgeliya dabcan.
lagu Aha.
maalgeliya waxaan leadershipkana waa reflection society leadership indaad maqashid dadka soo doortay ayaa sun mathala dadkaasaas wax walba kala mid yahay marka dadka indaad fiirisid qofa waxaa kule laba boqoloo milyan aan bixi labada boqoloo aan bixin waa iska investment waa one to ratio power ten yani Sax.
hal shay aan gelinaa tobanaan ka sugaa sax marka yani ma- asaga hal shay buu rabaa inuu gelay toban uu ka hela asaga todobana ka hela marka ninka marka hore maxaa loogu fadhiyaa qabiilaa lagu soo qaaday laba maxaa lagu soo qaaday lacagaa isagaa lagu soo qaada Aha.
marka bulshada in- Meel u lab- gaarsiin ma laha.
yacni labadaas inay bedesho waa Aha.
qofkan in lagu xisaabtan transparency accountability Aha.
maxaad noo qaban kartaa kenyaas noo dabageyn kartaa Mhm.
ninka qabiilaad kusoo qaada hadda noodastan waxaa ka socda arrimahaas programka qabiilka iyo fadhiga waxaana ka jira aad iyo aad.
marka qofkaas waxaas kusoo qaaday la- lacagna loo naxariisan Aha.
qofka marka waxaa suurtagal ummadda ma lacag ma dharjin kartid Aha.
labada boqoloo milyan indaa mashruucoo as ku bixi waa ficnaan leh laakiin Aha.
waxaas ku bixinaa qof yacni sector sector raay raay raay raay raay ninka laba boqol boqol iyo konton milyan aa kasoo gubani aad baad mahadsan marka berina iskuma kaahoba inaad soo celini Waa marka marka.
adise wax uga sugi Ah, waad aad baad mahadsan tahay ninka kale ee niga kasoo horreeyay ambakaasi naga soo wuxuu dhahay waa maqlaysay wuxuu leeyahay eh, qofka geysta oo niga doodi kara baarlamaanka sharcigana fahamsan si wax uu nigu soo dhiciyo ma ma la siiyaa rag badanaa fiican Ma- parameters of meesha yani parameters of selectionka nordistan ka jira waxay noqotay arrimaha laisku qaabilaya waxay noqotay Aha.
lacag marka rag badan oo wax fahansan oo professional way jiri karaan laakiin meesha waxay noqotay lacagaas lacag inday noqoto marka lama fiiriya programaan kale waxaa la fiiriyaa ninkaasaan soo dooranna qabiilaan kusoo dooranna waa tahay aad baad mahadsan tahay dabcan dhegeystayaal aan arkaya dhanka fariimaha iisoo qorayaan fadlan ka raalli noqda waqtigu ah laba daqiiqa iisoo hartay Een, hal hal daqiiqaan siinaa dhegeystaha khadka telefoonka oo aad usoo beegsanaya aan arkaya oo doonayaan inay ka qayb qaataan waqtiga u weysahayo dhegeysta masiibadii kore dhanka fariimaha een, waan ka raaligelinaya laakiin waxaan filaya insha allah isbuuca ee soo socda isniinta inaan u gudbin doono een, ah, een, maxamed caamir cabdiwalaal laakiin hal dhegeystaan siinaa khadka eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber todoba siddeed eber hal eber shan walaa soo dhow magacaaga wacalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu iisoo koob fadlan ahan soo dhow haye haye aha adiga haduuna ma isku dayo inaad fahanto sharciga horta yaxaa diyaar marka uu ku noqonaya inaad ku fahanto waa tahay waa ka gudbaya xigaa kalaan siinaa soo dhow walaal magacaaga wacalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu iisoo koob fadlan raamo waad ku sugan tahay haye een, so- soo gudbi su-aashaada
waan horta qabiil soomaalika mabahaysa ka mabahaysa waana waxay waxay ku yaraatay maaragtay ay biya kamid ah.
Shir- haye su-aashaada u gudub
su'aal ma watee waa tahay Waa dabcan qabiilka iyo sharciga waa aad bay umahansan yihin haye walaal soo dhow magacaaga asalaamu calaykum wacalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
basalow waa halxayn oo ku sugan tirado soo dhow haye haddii hal su-aal oo kooban ayaan wataa haye
ninkan waxaa maartay martida waxaan weydiin lahaa aha sidee siyaasadda oo keliya loogu ekaan karaa qabiyaaladana gaar laftiga dhigi karaa Wa- waa tahay.
siyaasadda oo keliya loogu ekaan karaa qabiyaaladana looga tegi karaa aad baad umaadsan tahay saaxiib waqtigana wuu inhayaa ha waa mahadsan yahay Aha.
Eh, horta siyaasad iyo qabyaalad ma- wa- waxa isleh waa Aha.
waayo see lagu ekaan karaa hadda siyaasadda bas yacni waa siyaasadda waxaa un loo ekaan karaa Aha.
saa anay la tahay Aha.
yacni sharciga iyo nidaamku ay dadka ilaaliyaan Mhm.
sharciga kenyana la ilaaliya nidaamkaas qofka ku dooranayna Aha.
because ninka marka horeba adigaas qabiilkaa dhadhacsina Mhm.
qabiilaas kusoo doorata aad iyo aad northistanna waxa isu jeeda waa qabiilaha Mhm.
yacni wadanka kenya maxaa nagala jira maxaa naga maqan ma jirta Mhm.
hadda dadka soo hadlaa me- arrimaha waa ay sheegahayaan Mhm.
laakiin waxaa ugu badan oo dhulka ka jira waa siyaasad qabyaalad ku dhisan lagamana bixi kara marka aad iyo aad ha wax laga bixi kara maaha see loogu bixi karaa inay sharciga la fahmo marka enlightenment la raadiya Mhm.
oo Oo loo ifi- ha, loo- loo loo bidaamiyo.
ifiya yani Aha.
waxin kuu sheegaya hadda yani social holkan la dhisaa Mhm.
qabyaalada wadana jiraanana laba- soddon sano kudhex jiro waa ujeednaa wixii saas tahay siyaasadaa ka jirta aha marka siyaasad mana siyaasa ilaa ma kala qaadi kara qabiil ninka waxaas ku socdaaba qabiil Aha.
adigana waa ugu hilinay laakiin waxaa ka horreya inaa marka fa- adiga sharcigu wuxuu ku imaanaya inaa fahanto adiga sharciga asagoo qaynuunka asagoo ilaalina adiga waxaa ku ilaalina qaynuun labadin waxaan kala ilaalina waa sharci Aha.
aniga waxaan qabaa boqolkii Aha.
siyaasadaha ku dhisnaata sharciga waxa ahaana ku dhisnaata yacni conscious yacni dadka ha la dhahaa maxaas haastaa ha la dhihin maxaas hayaa maxaas tari karaa kartidiisa maxaa waa Aha.
ha ummadda saasaa lagu soo doorta aad baad Laakiin- mahadsan tahay Een, maxamed caamir waad mahadsan tahay shukran waqtigana warkeen la gaaray Een, waqti dati seconds soddon ili barqsi bes maxaa ku bogaalin lahayd ama ku gobaadin lahayd dadka gobolka waqooyi bari والله Soo horta dad kobay.
dad- dadka wax badan ka maqan Mhm.
lacagaha hadda sharcigaas kaamilyan ka hadlaa wax yar oo ninka sheega consolidated fund waxa la dhaha jira equalization fund waxa la dhaha jira Aha.
contingency fund waxa la dhaha jira counter revenue fund aa jirta emergency fund n g o aa jira ummadda marka sharciyaal badan hadda oklood garanta badan aa jirta universal health care waxa la dhaho danida ay bixinaa jirta instrument for devolution and device support waxa la dhaha la siiyaa water sanitation development program as maqle county eh, sweden government oklood agricultural sector development support program ay bixisaa eu waxay bixisaa water tower project and Lacag climate- badan bay bixisaa.
adiga 316 to 370 billion raggan loo dhiibay Aha.
marka xisaabta shacibka ay la taalaa Ah.
xisaabtaadna say ku imaadi lahayd shicibka aqaana Aad shicibka iyo marka waxaan aniga kula dardaarmaa Aha.
siyaasada iyo qabyaalada ha kala qaadeen iyuu ka kala qaadi kara ninka socda ay ku raacin ninkaan maxa- maxaas u haaya kartidiisa maxawa waxaana leeyahay kenya ha la beegsada adinka dhexdiina ha isbeegsanina kenya ay wax weyn inkala jiraan lacagahan hadda ka hadlayna faraha badan kulli kenya ay inkala jiraan marka hebel gaarisa wajera meel laguma tagayo waxaa meel lagu tagaa united block Wadajir.
dadka is- wadajir diintana ha u horeysa sharcigana ha u dambe ha- gacanta midigta ha ku qabseena diinta sharcigana gacanta bidixda ha ku qabseena labadaadna ha isku wadeen shukran maxamed caamir ayuu ahaa dhegeystayaal oo sidoo kale markaasi inoo sharaxa inoo faahfaahina dhegeystayaal waana markaasi ku taqusa nidaamka dastuuriga maamulka iyo sidoo kale canshuuraha iyo weliba la talinta maamulka howlaha siyaasaadka dhegeystayaal ku hadlayna dhegeystayaal sidoo kale wuu noo imaan doonaa isniinta soo socota arrimahaas ayaan sii kurfayn doonaa dhegeystayaal ilaa xisbiyada kala duwan aad baad mahadsantahay saaxiib shukran shakuran kuley waa mahadsantahay shukran aad u mahadsantahay dhegeystayaal saakana diirada waxaan ku saaranay arrimaha gobolka waqooyi bari weliba nidaamka markaasi ee laga doonayo dastuurka qof waliba in uu fahmo si markaasi wax waliba usoo dhacsan karaan moogtahay dhegeystayaal haddii aad sharciga ama dastuurka fahanto inaad markaasi aan lagu gaadi karin sidoo kale wax waliba ah aad la jahan qaadi karto fahmi karto sida markaasi saaka uu ku sharaxayay een, maxamed caamir dhegeystayaal oo markaasi qaada dhiga dhegeystayaal sidoo kalena waxaan markaasi filaynaa insha allah isbuuca soo socdo inuu markaas isniinta inaan markaas isdiirada ku saari doona dowlad wadaajinta ama devolutionka dhegeystayaal iyo gobolka waqooyi bari tobankii sane waxyaalaha markaasi ay ka dhaxleen habka markaasi loo kala qaybsaday iyo sida markaasi eh, geedi socodka hanaanka isbedelka qof waliba laga doonaya in lacagtaasi ay ku gaarte ma la helay arrimaha siyaasadda upya azimio la umoja iyo u d a iyo weliba weliba danaha waxaa loo yaqaana inline dhegeystayaal in northern ayaa markaasi maqli doontaan aan dhegeysan doontaan isbuuca soo socdo aad buu u mahadsan yahay saaxiibkii sida quruxda badan markaasi noogu qaada dhigay nooguna gorfeeyo nooguna faahfaahiyey dhegeystayaal haddii gobolku qoyb wax fahmayaan way fahmi karaan muscabow saaka arrimo fara badan ayaa halkan naga sheegay Si wanaagsan.
oo markaasi la xidhiidha arrimaha gobolka waqooyi bari iyo qaabka laga doonayo Mhm.
wax waliba ay markaasi ay ku qabsan karaan kuna fahmi karaan laakiin waxaasoo dhan waxaa markaasi hareeyaa la leeyahay arrimaha qabiilka bal arrimaha eh, dhegeystayaal gabagabadii aan soo gaarnay barnaamijka dhanka baraha bulshada iyo sidoo kale fahanka hogaanka oo si xulib halkan aad ka dhegeysataan jumco wanaagsan dhammaantiin muscab
hagaag barqa wanaagsan dhegeystayaal eh, sida yuusuf uu idin soo sheegay dabcan eh, mas-uulkaasi arrimo dhowra ayuu markaasi shacabka ku dhaqan si khaasa noodistan maanta oo la wadaagay waxaana uu yidhi dadka halkaasi ku sugan sharciga si wanaagsan oo lama socdaan waxaa ka jira dalka mala socdaan Mhm.
sharcigana ma yaqaanaan Mhm.
arrintaasi ayuu ka dhawaajiyey dabcan balse waxaan filayaa waa in midda ay- maanta keentay muscabow in xitaa hogaamiyaasha ama siyaasiyiinta ay uga faaideysanayaan dadka Mhm.
dee marka qofka sharcigu fahamsanayn Si ama wanaagsan.
qofka kale uu ka qobsan karin buu dhihi karin waxaan ayaan u baahanahay Aha.
sida cutubka qodobka u u dhigayo laakiin dadka ay fahamsanayn dadkana waxaan leeyahay Mm.
sharciga intay fahmi lahayeen waxay u dhaqaaqeen dhanka jihaynta qabiilka yusufow Mm.
laakiin maanta waxaan filayaa dhegeystayaal badan inay ka faa'iideen oo Aad iyo waxyaabo aad.
badan oo markaasi mugdi uga jiray Mhm.
uu u bidhaamiyey saaxiibkaasi Mhm.
dabcan waanu sii wadi doonaa barnaamijka ilaa maalinta isniinta hadduu ayba yidhaahdo balse dhanka iyo baraha bulshada haddii aanu eegno iyo sidoo kale fahamka oo aanu eegi doono een, yusufow een, dabcan adiga xitaa ma ogtahay maalmaha nin baraha bulshada sidaas u dhex wareegayaa tahay Mhm.
een, waxaa lo- si aad loo hadalhayaa maanta waa dhankaasi iyo aaladaha maalmaha dambe baraha bulshada kusoo badanaya si qaasa soomaalida ay isticmaalaan dhalinyarada een, weliba gabdhaha ayaa ugu badan dhalinyarada Mm.
een, tiktoga waxaa leeyahay gabdha soomaali ah ayaa si aad loogu hadlaya halkaasi Mm.
tiktok ay isticmaali jireen waxaa leeyahay hal milyan oo waxay gaareen Mm.
dad ah oo inay follogarayaan ama ay ku xirnaadaan bartooda tiktoga ayagoo Laakiin- hal milyan gaareen hal milyan ayay gaareen Mhm.
qaarkood waxaa leeyahay dabaaldeg ayay sameynayeen dabcan hal milyan oo qof ay heleen ayaa hal milyan oo qof ayaa ku xiran Aha.
bartooda oo la tig- socda waxay soo dhigaan oo la socda Aha.
Een, soomaalida maalmahan dan waa se garan kartaa dee waa iska waxyaala maala yacni maarata ay ugu badan yihiin Mhm.
moogtahay Mhm.
een waxaa dhacday waxaa leeyahay kuwo qaar ayaa xitaa wadanka intay ka tegeen wadamo kale isu Mhm.
diyaarinaya inay kusoo dabaaldegaan Aad iyo aad.
laakiini waxaa leeyahay hawada ayaa laga saaray kulli hal Oo milyan hal milyankii dhan hal milyan markay gaareen inay ku xirnayd hal milyanka kulli hawadaa laga saaray oo zero lagu soo reebay zero ayaa lagu saaray accountka dhanaa laga xidhiis fuu Mhm.
ilintooday hadda qurbanaysaa leeyahay gabdhahaas si aad ayaa dhankaasi iyo baraha bulshada maanta loogu hadalhayaa dabcan wax isticmaalo wuu arki karaa gabdhahaasi iyagu ooyaya oo ilinta maarata ka Mhm.
daadanayso arrintaasi oo maaragtay ay leeyihiin dabcan dad na- naga xun ayaa sidaas yeelay ay leeyihiin waana meel maalmaha dambe ee si aad ay dadka soomaalida si qaasa dhalinyarta ee gabdhaha ay aada maalmahan dambe u isticmaalaan halkaasi oo kusoo bandhigaan waxyaabo kala duwan
Aad iyo aad.
Eh, fahamka maanta yuusuf maxaad inoo haysaa muscabow fahanka maanta waxaan ku hayaa dhegeystayaasha arrin markaas iska basiid iska ah ama iska fudud qof walibana sidoo kale uu fahmi karo sidoo kale maskaxdiisa uu tuujin karo waxayna ku een, waxayna markaas eh, la xidhiidha arrimaha gobolka waqooyi bari waan waan lena dabcan bishii horaan u sheegay in fahanka dhegeystayaasha aan u fududayn doono sidoo kalena ay noqon doonaan qof waliba inuu fahamkiisa ay noqon doonto in uu cabiri doono meesha uu saadaasha ama meesha urta ay ka jirto Een, muscab waa sirrabeeb sheekadan waagirta Een, nin iyo xa- gaabadhiisa israaceen waa xaaskiisa nin iyo xaaskiisa israaceen Mhm.
kadib suuqay wada aadeen suuqa markay wada aadeen waxa ay soo wada iib wuxuu gabadhiisa usoo iibiyey adeegii qoyska ama adeegii reerka ayuu usoo iibiyey markii lasoo iibiyey adeegii xamaaliya loo soo dhibay alaabta alaabta yaa loo soo dhibay xamaali xamaaliya loo soo dhibay Ee, qofka xamaaliga markii guriga alaabtii ay wada keeneen alaabtii guriga oo xamaaliga uu ku hubsaday keenay ninkii asaga gabadhi waxa- ninka gabadhii baa wuxuu ku dhahay bal ninka tus meesha alaabta la dhigi lahaa intii ab- alaabtii wax dhan loogu mashquulsanaa la dhigaya alaabtii ay soo adeegeen suuqay u wada adeegeen soo ma ahan Mhm.
ninka wuxuu sameeyey qeybtiisa jeebka dambe surwaalkii uu qabay jeebka dambe ayuu lacag shan boqol ah geliyey Mhm.
qeybta jeebka dambe lacag shan boqol uu gelay kadibna halkaasuu suray surwaalka ninka xamaaliga markuu shaqada dhameeyey wuxuu dhahay lacagta isiya
Mhm.
lan waa xaqiisa soo ma ahan sax wuxuu dhahay lacagta hal isiyo kadib gabadhii waxay dhahday way maqlaysay wuxuu dhahay, lacagtii aawa wuxuu dhahay xaliimoy xaliimoy tusaalaan usoo qaadana laakiin gabadha maa xaliima xaliimoy orod bax jeebkaa dambe lacagta surwaalka halka aan sure ka soo bixi sii
Mhm.
jeebka dambe lacagtaan suray ama suraalka halkaa aan suray jeebka dambe lacag ka soo bixi sii ninka xamaaliga ah
Mhm.
marka gabadha maxaa laga- maxaa laga doonaya inay samayso Hmm?
gabadha maxaa laga doonayaa inay samayso laga doonayey inay samayso maxaa laga doonayaa inay samayso haa dee suraalka inay jeebka ka soo bixiso lacagta haye kadibna eh, xamaaliga siiso sax jawaabta waan furay yuusuf waa furtay haa aada iyo aad maamulka reerka kuma ficnid Ay.
anaad kuleeya bal dhegeystayaasha u daanayaa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan arrintan mar hore aan kuu sheegay musacbo inkastoo dhegeystayaasha ka hor dhacday Mm-mm.
waa arrin sarbeebe waa ogahay sarbeebe, ani waxaan Yuusuf.
ani waxaan dhahay haddaba nin iyo gabadhiisa ama xaaskiisa israaceen banaanka kadibna way soo wada adeegeen reerkii guriga kusoo laabteen waxaana ninka xamaaliga alaabta usoo qaaday markuu alaabta boga meesha u dhigay uu gabadhii ku dhahay orod ninka surwaalkii aan qabay halkaasi aan suray hadda orod jeebka dambe lacagta oga soo bixi kadibna c kadibna hee c surwaalka jeebka dambe orod lacag ka soo bixi ninka xamaaliga c lacagta meesha u geliyna waa shan boqol oo ogow oo lacag kenya oo ah keli wax lacag kale kuma jirto ku talagalna ayuu u geliyey Mhm.
dhegeystayaashan siinaya eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan muscab muxuu dhahay intaan soo bixiyaan siin buu may may yuusuf aniga kulley Waa dabcan dhahday.
kaftan kaftan ayaa saas Dabcan waa dhahday Muscabow.
dhegeystayaashan ay raacin maya waa dhahda muscab dhegeystayaasha halkii dee dee qaadan marka hore eh, hogaanka qofka hogaanka qofka hayo aniga kuma jiro waa de- dee mar hore waada waxaa dhahda su-aashii anaa jawaabay may Haddii- yuusufow dhegeystayaasha dee eeg haddii adig ka dhaadhici markay kusoo wacaan ka dhaadhici dhegeystayaasha dabcan sida maalintii shalay ahayd Mhm.
in ma rabo wadada ugu hore ee aniga aan maarata hadalka iska dhaho aad iyo aad.
inay qaadaan sheekadu waa sarbeeb Aha.
Eh, balaansiino waxa laga doonayo bal inoo sheeg dhegeyste.
eber todo- eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan ay muscab
halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
waa cabdixusein ojoologdha waan kusoo dhaweynaynaa cabdi
arrinta gabadha lacagta si aad leedahay haa
aniga waxaan u fahmi lahaa aniga marka lacag soo bixiso ama soo soo qaado inay ninka inay isu inay u keento zulkeedii haye
ay ku tixgelinayso Mhm, markaa bacdeed oo markaa bacdeed suraalku waa saa lacagta oo bixinayo mhm.
waa sa ninka maxmed lacagta tuusanaya saasa dhilaani hooyada surwaalka keliya ay soo qabato haa suraalku dhana soo qaata oo asa marta ay ku tixgelinayso jeebkiisa maarta waxay maarta waxay faraha ligelin Mhm, laaxudu ma sheegatay mhm.
saasa dhilaani aad waa mahadsan tahay yuusufow Ha.
wadama fur maya maya maya maya waa dalla Haye.
fura ma leh meesha haye wadama furmatay masumee laakiin furma fahankiisa dhegeystaha haye anis sheekada sarbeeb gobolka waqooyi bari ay ku saabsan tahay sheekada
siyaasad miya waan ku riixaynaa anaga ilaa aad dabcan jawaabta uga dhawaato sheekada waan fud- waan fududeeyey wayna iska basiid maxaa laga doonaya qofka arrimaha qoys waaye dabcan maya maya maya maya bal dhegeystayaashaan siino ayagaa xugminayaan ayagaa fikirkooda tuujinaya maskaxda tuujinayaan ani halkan waxaan u malan inaan dhegeystayaasha maskaxda tuujino
halo barqa wanaagsan soo dhow
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma
barnaamijka maanta maxaa laga hadlaa aad baan uga xunnahay barnaamijka gebagabadu maraya dhegeystahaas waxaa moodaa inuu hadda raadiha furtay fahamkayaanu ku guda jirnaa laakiin wuu ku mahadsan yahay sida quruxda badan ee star f m u shidanayo Mm.
hadduu markaa uu soo galo xitaa si wanaagsan Mhm.
dhegeystayaal kooban aan siino fursadda si iyaguna ay noogu soo gudbiyaan fahamkooda yuusuf maanta arrimo lacag iyo iyo ar- lacag jeeb ku jirta ayuu dabcan nageyey.
Mus- muscab qofkan waxaa la jeebka dambe orod wuxuu dhi surwaalka halka aan sure oga soo bixi lacag jeebka dambe lacagta ka soo bixi shan boqol oo keli ku talagal oo haddana ugu talagalay shanta boqol soo bixi sii ninka xamaaliga laabtan oo keenay bal fiiri lacagta soo bixi aniga xitaa yacni jeebka yacni isoo mari ma ahan adiga xaliimooy lacagtaa jeebka dambe aan gelin soo bixi ninka Xamaaligisi.
xamaaligana sii yuusuf oo qoysas ba- niman badan baa ku wadaa inay sidaas sameeyaan hadhow oo hadda ku waa xujo dhegeysanaya wallah haye haddii hadda afur weyso micnaheeda dabcan ee, gabadha saaxiibo maxaa laga badan- doonayaa?
saaxiibo badan uuna dhegeysanaya ayaa hadhow sidaas intay sameeyaan suraalka xagga u suraan gabadha soo bixi sii dhihi doonaa haddana haddana la soco aan kugu daro Haye.
markii lacagta ay gabadha siisay yaa markii cabaar la joogo wuhi lacagta inta un ku ogaa aawe Mhm.
lacagti lacag baaba inta ku ogaaye aawe haddana gabadhu weydinaya haddana gabadhi ma siise gabadha way siisay ninka xamaaliga haddana wuxuu weydinayaa lacagti inta aan geliyay aawe
Mhm.
waan sii nuglay haddana sheekada waan sii jilciyey waa gartay hal daqiiqa ayaa noo harsan Mhm.
bal dhegeystayaasha qadadka ku jira mar kale aan siino si ay iskugu Dhege- dayaan wasacuu dhegeysta wuxuu leeyahay Mhm.
baasha aa maanta sheegayso madaxa igu xanuuntay haye wuxuu leeyahay qaabkaan ka galaa dabcan wuxuu iga rabaa Mm.
qaabkaan ka galaa wuu leeyahay Anuu Jawaab- farin- anuu farin iisoo qoraya jawaab ayuu kaa doonayaa me
isqaba isqabaa lileey maxaa iska qabtaa Mm?
isqaba bal dhegeysaa qadka sii
calaykum salaam waraxma
ashaac soo jooga magaalada mandheera gaar ahaan suuqa holaha sidee lagu yahay mandheera maanta
waa lagu saacaya hadda matoorka baa lagu saacaya haye
waa ninkaas ku dayata waxaan dhihi lahaa waxaa waaye waxaa waaye waa shacabkan oo madaxa soo dooranayo waaye Mhm.
waxaa waaye lacagta waxa jeebka saddex jeebka ku jirta jeebka ku jirta waxaa waaye waa shacabka Mhm.
waxa waxaa waaye shacab udhiib lileeyaana waxaa waaye waa waa dadka soo doortay
waxa jeebka ku jiro maxaa weye
waxa jeebka waxaa waaye wax lacagta oo- oo xamaaliya Mhm.
xamaaliya waxaa waaye waa
haye dadka soo doortay waa garta
lacagta wax jeebkiisa kasoo bixinayo waxaa waaye toban hadla weydiinayo waxaa waaye dadka soo doortay haye ani fahankaytaas aan leeyahay aad baan Aad baa umaadsantahay.
siiyahay. waa fahankiisa Mhm.
hadal ma laga keenayo qof waliba fahankiisa haddii aan u jilciyo muscabu Mhm.
gabagabadana aan soo gaaran waan soo aan- waan soo gebagabeynaynaa gabadha markay lacag soo bixiso tusaale waan u jilcinayaa Mhm.
toos xamaaliga inay ugu dhiibta miya mise su-aashaan ku weydiina adig igu soo celi markii lacagta la soo bixi la dhahay Mhm.
toos inay xamaaliga ugu dhibta miya
lacagta horta inta ay dhanneed shan boqol waaye tusaale lacag shan boqol u soo qaatay lacagta uu raba ninkana meeqa way adaan ku weydiina anig haye dabcan aniga horta dee jawaabteedu waxaa waay yuusufow isku day
lacagta Eh.
shan boqol way Haye.
ninkana dee lacag intaasi ka horta inuu rabo macquula soo maahan haye si toosa micnaha si toosan kugu jawaabaya sarbe bahaan maahan haye Een, haddii markaasi dee wixii usoo laaban lahaa iyo waxaas in laga haldo oo lacagtii usoo sarifto ee meesha ku jirto ninkaas u dhan- gabadha lacag soo sarafi ha kadibna ninkaad siin Ninkaad siinaysa.
xamaaliga siin Ha.
haye dee wixii soo laabtana jeebkay ugu celinaysaa ninka haye wuxuu kaas Ah, la waa mid si toosa markaan kaa jawaabay yani sarbeeb ahaan si toos ah aha so marka dadka maxaa u lugoon ana sarbeeb baa kuley dadka sii lugoonaysa maya su-aala i weydiise Ah.
adiga maya su-aasha i weydiise waxaa waxaa la- waaye- gabadha maxaa laga rabay markay soo bixiso maxaa laga rabay gabadh marka soo baxayso waxaa laga rabay maxaa laga rabaa intaa bes gabadh marka soo baxayso waxaa laga rabay odayga inay siiso maxaa lacagta ka soo bixi u dhan sii buu dhaa asaga Mhm.
hanaha bay soo marin waa gartay maadaama hadhow dambe xitaa sidaad Ayada hal- a- sidaa sheegtay yusuf Aha.
markii lacagta ay siiso kadib Eh.
wux- wuu weydiiyey mar labaad soo mahan Eh.
wuxuu dhahay aaway lacagtii halkaasi ku jirtay yaa la baxay haye maadaama uu sidaasi leeyahay waxay ahayd Eh.
in lacagta markay soo bixiso isaga u dhiibto haye markaas kadib uu go-aanka isaga gaaro Mhm.
Mhm, ma jirtaa marka eh, surwaalkii soo qaaday laad lacagta asaga u keeni marka Mhm.
Waxay leedahay, ninka adis sii may Eh.
way u dhiibaysaa shub bay ka aamusaysaa waa iska aamusi way aamusaysaa marka xamaaliga ka inta u dhintay ka aamusi mise ninka ninkeeday u dhiibaysaa Eh, waa in way iska ka aamusi aamusaysaa marka ninka wuxuu dhahay sii adiga lacagta haddii markaa mar Xamaali.
labaad mar labaad gacanta hadduu uga dhiibo mascab way siinaysaa fiiri surwaalka xagga suran fiiri tusaale surwaalka xaggu suran yahay shan boqol bay ku jirtaa xaliimo lacagta soo bixi sii ninka xamaaliga gabadha maxaa laga rabaa inta ninka xamaaliga iijaabka inta dhexdeeda maxaa laga rabaa inay samayso ninkan xaggu fadhiyaa fiir waa saddex gees xamaaligi surwaalka iijaabki ninkeeda adan dhexda taaganta Mhm.
aye ha ku ha kusoo kala qaada
okay waxaa laga doonayaa fiiri surwaalka xaggu suran yahay geeskaas ninkana xamaaliga xaggu taagan yahay Haye.
ninkaadana xaggu fadhiya fadhiga dhexday taagan tahay iyada Waa lacagta waxaa la xaliimo lacagta soo bixi jeebka dambe ku jirto kadibna u dhib ninka xamaaliga waxaa waxaa markaasi haddiiba saas ay gaartay Eh.
waxaan dhihi lahaa Eh.
ninka xamaaliga ay leedahay banaanka u bax dibadda u bax kadib Walla- surwaalka ay soo Walahi qaadata dhegeysta anigu waan jilci sheekada saddex geesaan ka dhiga hadda yuusuf naga daahan u celcelina Haye.
Si- si- Hello.
si toosa noogu sheeg
halo
halo waan ku maqlayaa salaamu calaykum waalaikum salaam barqa wanaagsan
aan ninka intaan u dhiibin Eh, yaa waxaan dhihi lahaa sarif maysa horta haye
ma maqas sarif sarif mahaysaa sarif maysa aan dhihi lahaa waa hayaa ku dhahaye
intaad goosan halka goosaan inna kalena u dhihi lahaa musiig museega u celin lahayd aa musiig u celaan dhihi lahaa inna kalena aad iyo aad maasanid yusuf bal dhegeystahan siyaal dhegeystaan siinina waktigan waa hayaa oo ku salaam walaal magacaaga
arabojograamo haye soo dhowow
ninkeeda xag buu fadhiyaa soo ma aa xamaaliga xag buu taagan yahay yaa xamaaligana xag buu taagan yahay haa sarwaalkan xag buu suray haa iyada dhexday taagan soo ma haa waa inay socoto ay gacanta dhaqaajiso intee u dhaqaajin marka gacanta waa inay socoto ay ay tillaabada ay qaadayso dhinaca sarwaalka xa- is- lacag soo bixisada haye aa so- socda u dhexeeya haa sax
aa socod baa u dhexeeya aa marka socodka intuu u dhexeeya marka intee aaday socodka intuu aadaya marka waa inay aado dhinaca sarwaalka ay lacagta soo bixisay xamaaliga u keento wa marka xamaaligii marka dhexda taagan tahay dhanka surwaalka ay aadaysaa hadalka meeshuu ka soo baxo ee ninkeeda qaybta kala fadhiyey hadalkaa soo baxay ayadoo ku dhacay surwaalkii aaday way soo socotay xamaaligay u dhiibtay aa sarwaalka xaggiisa u soconay markiisa waa tillaabo qaad ninkii markuu soo noqdo wuxuu dhahay ninkeeda muxuu markii cabaar laga joogo wuxuu dhahay lacagta intii ugu jirtay awo marka
waa u dhiibtay lacag soo u dhiibtay ma ma soconin oo kala soo soconin marka waxay ku dhihi lacagtii ninkii xamaaligan sii aa waa u dhiibay leedahay ma haa waa tahay haye dhegeystaha farin isoo qore wuxuu leeyahay waktina si wakti mana hayo Mhm, waqti dabcan maahan yusuf hadda marka ma hal dhegeysan siinaya red waan qabtay aan siino
halo walaalan ku salaamaya soo dhowo barqa wanaagsan asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu barqa wanaagsan Aha, aha,
aniga waxay la tahay fikraddaas aha,
horta imtixaan badan baa iska jira meesha sax
gabadha gabadha meeshan lacagta intii loo geleliya xamaaliga fi aha,
xamaaliga shan boqol miyuu lahaa mase ka yar buu lahaa horta in laisweydiiye waay sax
marka xamaaliga lacagta gabadha hadda intay soo bixiso shantii boqol ay siisa ninkii xamaaliga boqol ku shilin ama konton qaba lahaa xamaaliga ahaa mhm,
horta imtixaanka way ka dhacday haye
haddii intay shantii boqol soo bixiso ninkii intay u keentay ay tidhaahdo lacagti waa tan aho aa
oo ay ninka u keento aha,
oo ninkii xamaaliga uu siiyey lacagtiisii mhm,
waxay la tahay haddii arrintaas samaysan imtixaankii waa baastay haye
marka arrintan aniga waxay la tahay arrin laakiin ninka muxuu sa- sababtun intuu shan boqol soo bixiyay soo sarifay keliya u gelin maxay tahay sababtu waxay waxay tahay moogta bilcaanta nafteeda naagta markaad guursato inay naag aamin tahay inay naag ayada nafteeda bilcaanta qaar baa iska kororsiina moogta marka uu tijaabinaya leedahay wuu tijaabinaya ila faamis ha sax
marka waxay ila tahay wax kasta oo la samaynayo ficli qowb in loo fiirsado waayo markii moogtahay reerka dhismihiisa iyo nidaamkiisa iyo ninka odayga cid iskale qofta markuu keeno waxyaalo badan baa jira meeshan baaritaan la sameeyo aad baad umahadsan tahay saaxiib matcab noo soo gabagabee noo soo xir
sheekada nooga ilaa dhac- mar horaan sheegay mogta waxaan dhahay sheekada nooga sheekooyinka dhacayso.
fahanka qof waliba waxaa raba maskaxdiisa inuu tuujiyo uu maalo kadibna uu soo saaro yusuf la waxay u- Ilaa dad badan ba hadda runtii walaahi masaxo masajid badan baan arkaya dad badan ay soo qorayaan Ala ayi xaal ma yusuf garatay Eeg.
marka way laba waxaa isku waa dhex qasaysaa.
muhiim laba waxaa isku dhex qasaysaa adayga waa muhiim moogtahay.
inuu qofka fahmo Noodi- meesha laga hadlayo May- iyo waxaa lagu keenay sheekada yusuf Eh.
noodistan ayaa sheekada ku ma dhegeysa saabsan taariikh.
muscab waxaan ku dhahay waxaa laga hadlaya qofka muxaa ku keenay sheekada inay noistan soo gasho saakaan ka hadlayna barnaamijka arrimaha eh, gobolka waqooyi bari iyo sidoo kale eh, nidaamka iyo waxyaalaha marka laga hadlayo sheekadan hadda ka horaa lii sheegay kadibna angolka iska gelayaan fiiri lacagta ayaa soo gashay qofka xamaaliga yaa waayo sax Mhm.
lacagta meeshii shanta boqol la surayey muxuu ula jeeda ninka mas-uulka ah reerka
sheekada sax?
sa- saasana gabadhan weydiin lahayd.
maxaa laga rabaa marka ayadan inay samayso gabadha waa xisaabihii gabadha maxaa laga rabaa inay samayso Mhm.
maxaa rabe inta jeebka iyo ninka xamaaliga maxaa rabe inay wada sameeyaan ayada iyo ninkeeda su-aasha intaas waay ninka muxuu yahay ma countigiiba ma kiiba kahay kii kalaa dabcan lacagtana sidoo kale gabadha maxay tahay xamaaliga muxuu ah intuu ka soo galaa shicibkana intuu ka soo galaa okay ninka waa dowladda shikan ninka waa dowladda ninka waa dowladda waana ka yaray soo gabagabay faadma ayaa soo gelaysaa madashii ninkii iyo dowladda waxaa dhahdaba warka kuu ficnay saaxiib Inoo noo soo soo xir noo soo xir idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan saaxiib waad mahadsantihiin dhegeystayaal barnaamijka waxaa saaka marti inoo ah- inoo ahaa dhegeystayaal maxamed caamir oo markaasi arrimaha dhanka canshuuraha iyo weliba la talinta maamulka heer sare markaasi ka gaaray dhegeysta nidaamka weliba dastuuriga iyo weliba gobolka waqooyi bari arrimaha soosaarka diirada ku sareena kaga hadlay inuu ku mahadsan yahay dhegeystayaal adina waa ku mahadsanta sida qurux badan dhegtana ugu raaricinaysay noola jahan qaadaysa dhegeystayaal waad ku mahadsantahan halkan waxaan kusoo garan adiga la-aanta star f m dhegeysta may socon laheen dabcan labada dhinac waan isku baahannahay adigana waan ku baahannahay anigana waan ku baahannahay dhegeystayaal waxaynoo ballan ah hadduu eebahar alle ka noqdo dhegeysta maalinta berito aniga iyo arrimaha gobolka waa dabcan arrimaha markaasi waxyaalaha dhacdooyinka iyo sidoo kale wargeysada caalamka waxyaalaha ka dhacaan sabta weliba ha dhegeysataan inta kor waxaan iga tegaynaa sidaasi nabadgelyo shukran shakuuran wa shukran jaziilan dhegeystayaal mar waliba ku xirnaada marnaha iska bedelin mowjada si wararkii barnaamijyada aysan kuu dhaafin goordhow waxaad maqli doontaan barnaamijkii tanaad ee waxbarashada ee madasha iyo faaduma laki dhegeystayaal mahadsan idiin dhegeystayaal mar walbaa joogtaan